بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد waxay noo bilaabmaysaa muxaadaradeennii qayimka ahayd ee ugu dambaysay shirkeennan sideedaad ee ay soo qabanqaabiyeen ururada iskandinabiyanka kuna beegnaa bisha julaay kowdeeda ilaa afarteeda ee sanadka labada kun oo uu inoo geli doono sheekheenna faadilka sheekh maxamed rashaad muxaadarada sheekh inoo geli doono sheikhu waxaa la yidhaha magaceeda mas-uuliyadda inaga saaran ubadkeenna waxaan idin kala baxayaa idinka iyo sheekha falyatafadal siyaaratuhu mashkuura
alxamdu lilah غاfir الذنb وqاbل التوb شhdيد العقاab ذi الطول laa إلaha إilا hu إilayh الmaصيr أشhهad an laa إilaha إilا الlah waxdahu laa شhariika lah biyadihi اlkhalq wاlأmr وإilayhi اlmarjiع wاlmaصيr kulu shayin haalikun ila wajha lahu اlmulk lahu اlxukm wailayhi turjacuun وأشhهad أna muحamada رasuul الlah أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد ولا لها ماشي سوي من دمان ilaahay ha ka raali ahaado subxaanahu wa tacaala imaatinka aad timaadeen iyo soo xaadiritaanka aad soo xaadiraysaan inaad faa'iidaysataan diinta islaamka wax ka mid ah haddaanan kulligeed faa'iidaysanna qayb ka mida aad ka faa'iidaysanaysaan ilaahay ha idinku waafaco subxaanahu wa tacaala annagana kuwii xaq ahaan iyo ikhlaas u jeediya allah naga dhigo subxaanahu wa tacaala mawduuca maanta aan ka hadlayo runtii waa mawduuc aad u ballaaran weeye waxaanan doonayaa runtii marka laga hadlayo ilmaha tarbiyadooda ilmuhu meel kastaba ha joogaan tarbiyay u baahan yihiin hadday beled muslim joogaan iyo hadday beled gaal joogaanba laakiin markay beled muslim joogaan waa ka duwan yihin markay beled gaal joogaan markii bii'ada ama saaxada keliyata ay ku jirto hal caqiido keliya ama hal mabda' keliya ku jiraan waa ka duwan tahay markay boqol caqiido kala gedisan ay ku dhex nool yihiin marka waxaa laga yaabaa qaarkeed muxaadarada wakhtiga oo celiila darteeda inaan ka tago ummadaha aan doonayay inaan wax ka tilmaamo dadkuna ay ku baraarugaan waxaa ka mid ahaa matalan dowrka ay ku leedahay suhyuuniyadda caalamiga ahi iyo takhdiidkeeda waxaa ka mid ahaa culmaaniyadda inaan ka hadlo iyo takhdiidkeeda waxaa ka mid ahaa inaan ka hadlo nimanka la yidhahdo maasuuniyadda iyo takhdiidka ay wataan bahaa'iyadda iyo takhdiidka ay wataan qaadiyaaniyadda oo ayadu diin islaam korka ka sheegatay laakiin kufaar ah inaan ayagan takhdiidkooda sheego raafidada ama nimanka shiicada la yidhaahdo oo dadka isu tusay inay muslim yihiin laakiin xaqiiqatan aanan ahayn inaan wax ka sheego oon uga digo oo laga yaabo gabdho badanoo soomaaliyeed inay iska guursadaan mararka qaarkood dadkuna aqoonin hadday arrintaasi ii saamifi weydo markaa inaan xarakaadka ama ummadahaas aan sheegay kulligood aan dhammaystiro tafsiirka waxa la yidhahdana waan doonaya inaan wax ka idhaahdo marka haddii ay ii sheeg weydo khatarka ilmuhu ay ku sugan yihiin iyo xalli wixii aan warka ayaan israacin doonaa inta kalena iskabid baan ku samayn doonaa ama waan ka gudbi doonaa haddii alla yidhahdo awalan markii laga hadlayo la leeyahay su-aal baa timido waxa weeyaan xaggee ku sugan yihiin ciyaalkanagii xaggeensa annagu ku sugannahay waa su-aal weyn xaggee ciyaalkanagii ku sugan yihiin xaggeensa annagu ku sugannahay markaynu soo qaxaynay kama aynaan fakerinin waanu qaxaynaaye maxaan isku dhowrnaa ma aanan dhihinin laakiin ninkii cararaya qaxay dabcan qixii meesha u geli kara unbuu galay waxaan marka joognaa hadda oo aan waddamadan ku sugannahay mashaakilkiina indhaha aan iminka ku kala qaadno ninkii carruurtiis markii horeeto ay yaryaraayeen iminka ay ku garaarsadeen waa weynaadeen dadayna asagu awna la dhaqmayn ama hooyadayna la dhaqmayn ay la dhaqmayaan carruurtii xanuun fara badan markaa guryihii ay la soo galeen ayaannu indhaha kala qaadnay kolka waxaynu ku sugannahay cirkaa dheer dhulkaa dheer wixii aan markaa sheegi karo oo khatarka ayaan tilmaami doonaa waxaan xal u arkana waan rakisi doonaa haddii alla yidhahdo awalan beledka aan ku sugannahay xaggee ku sugannahay waxaan ku sugannahay bilaadulkufri ayaanu ku sugannahay bilaadulkufri mar haddaan ku sugannahayna markaa dhowr arrimood oo khatar u ah ayaanu nahaysoo gacanta noogu jira qofku wuxuu leeyahay akhlaaq ku salaysan diinta marka waxaana haysta oo nala ku soo waajahay waxa la yidhaahdo akhlaaqda oo la kharibo iyo diinta qofka laga kharibo labadaas weeyaan maxaa yeelay haddii akhlaaqdu kharibanto diintiina waa kharibmaysaa hadday diintii lagaa tirtirana qofkii xayawaan buu soo baxaya marka aan ka duwanayn ee xayawaanaadka kalayto oo ardada korkeeda ku nool waxyaalaha ay ku dadaalayaan dadyowga aanu la noolnahay ee la yidhaahdo gaalada waxa ugu horreeyay ku dagaalamaya waxa weeye oo ilmahanaga iyo ummaddannadaan soo haajirtay ay kula dhaqmayaan marnabana aanay ka tegaynin waxa weeye akhlaaqdooda in la fasahaadiyo la dumiyo akhlaaqda qofka uu leeyahay in la dumiyo ma aha marka raandam ma aha arrintoodu yacni arrin iska furan oo aan habaysnayn ma aha arrin habaysan weeye arrintooda akhlaaqda marka la baabi'inayo arrin habaysan oo madruusoo la bersay oo takhdiid ku jirta weeyaan mujtamaca muslimkaah oo dhan oo waddanka ku soo golay ama carab ha ahaado ama cajam ha ahaado soomaali ha ahaado turki ha ahaado cid kasta ha ahaado akhlaaqdooda islaamiga in la baabi'iyo waa mukhatad weeyaan horena u diyaarsanaa intaan dadkan la soo gelin ka hor hore u diyaarsanaa dadna loo janiday weeyaan marka la damirayana ilmaha keliya lama damiraya waxaa la damirayaa hooyada waxaa la damirayaa aabbaha waxaa la damirayaa wax allaaliyo wixii akhlaaq ay ku dambayd oo dhan ayaa la baabi'inaya sida loo baabi'inaya waan isla arki doonaa haddii ala yidhaahdo kolka waa khudba ay tahay sida abrisku u socdo oo kaleeto loo socdo weeye abriska dad badanaan laga yaaba inayna aqoon mar soo bax baha la yidhahdaa jira mar soo bax oo dhulka dhex jeexoo dhulka hoostiisa socda marka markuu socdo si dirita uma socdo si toosa uma socdee leexleex buu u socdaa markuu soconaya dhulkuuna hoo socdaa waxaa la yidhahdaa marbuu madaxa kor u soo qaadaa hadduu wuxuu qaniino waayo isagaa iskala gooyaa la yidhahdaa bala marsoobaxuna wuxuu qaniino oo laba tilaabo qaada lama arag sunta intuu ka qabo kolkaasi waxay soomaaliya weydiida waxaan soomaali dee wax ka war badan oo yidhaahdeen marsoobaxow maxaa si sirtiroola ugu socotaa hadi jaraale intaa waxay iga tahay buu yidhahn wax ku dhaafin intaa aan leexleexanayo waxay iga tahay yidhahn wax ku dhaafin markuu soo baxana ama isaga isdila ama qoladii marka uu ku dhego horay ka nafta ka gaartay yani lagama soo rogo gawrac lagama gaaro xoolaha iyo dad iyo dunyamina marka khudadaas marka akhlaaqda lagu burburinayo waxay ka koobantaha dhowr arrimood kow waxay u isticmaalaan hadid jeeraale waxaa la yidhaahdo altadliilu alfikri qofka fikrigiisa in la baabi'iyo dhammaantiis qofka fikirkiisa in la lumiyo ama ha ahaado hooyo ama ha ahaado aabbe ama nin dhallinyar ha ahaado ama gabarh dhallinyar ha ahaado qofka fikrigiisa in la lumiyo marka ugu horraysa sida uu fakerayo in la lumiyo marka ugu horraysa see loo luminaya waxa ay u lumiyaan hadi jeeraale oo ay adeegsadaan ajhisatu liclaamka qofka haddii waxa lagu daldalo lagu daldalo gabalkii dhacayo waagii beriba haddii lagu wado maalinka dambe waa rumaysanaya marka arrintaasaa lagu daldalaa afar iyo labaatanka saaca t v-gaas aqalka kuu yaalla waxaa laga daldalaya maalinka dambeeto adigoona is ogeyn oo ku dhaqmayaad arkaysaa marka dambe waxa uu xayaysiinaya waa gadan ilmuhu cuntada uu sheegaya way gadan hilibka maanta dukaanka laga xayaysiinaya way gadan macdonaldiga waxaa laga xayaysiinaya bilaas looguma xayaysiinayo waxa dadka sida loogu celcelinaya isagaa loo sharaxaya waa cunayaan marka dambe waana gadanayaan akhlaaqdaas marka sida lasoo bandhigayo dharka lasoo bandhigayo miisaalka lasoo bandhigayo hooyadii baa laga qancin ilmihii baa laga qancin aabbihii baa laga qancin wixii oo dhan kulli waa laga dhaadhicinaya marka alclaamku waxa weeyaan midka ugu weyn ajisatuliclaam iyo afkaartiisa khabiidka ahi waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu daciifiyo ama lagu taagdaraysiiyo qofka ruuxdiisa iyo macnawiyaadkiisa waxyaalaha lagu dilay ka mid tahay ilaa qofka waa qof dhisan weeye qofku hadduu dhisan yahayna waa in dhiskiisa la burburiyo la kala furfuro weeye marka kow maskaxda waa in laga ataago weeye kow maskaxda in laga ataago weeye garaadkiisa in la ataago weeye fikrigiisa in la ataago weeye sida lagu ataagayana waa sidaa weeye ajhisatul iclaam ayaa ataagaysa haddii inta lagu yimaado lagu yidhaahdo fikirkaagaan la dagaalamaya waad ku dagaalami laheed oo waad iska celin lahayd haddii lagu yidhahdo akhlaaqdaadan burburinaya waad iska dhicin lahayd laakiin waa tiidii waaye tobankii daqiiqaba barnaamij cusubaa kuu soo gelaya sidaasaa lagugu celcelinaya waa mucallimkaas marka asagaad ka qaadanaysa waa ku hortaagan yahay afar iyo labaatanka saac afar iyo labaatanka saac waa macallimku hortaagan macallimkaasaa marka kaa qancinaya wax alla waxaad doonayso waxaad gadanayso waxaad cabbayso waxaad dhiganayso waxaad ku dhaqmaysid kulligoodoo dhan asagaa kuwa macallim joogtaa oo hari jara qofka lagula dagaalamo waxaa adduunka ugu daran waxaa la yidhaahdo fawdan fikriya ayuu faafiya hadi jaraale fawdan fikriya waxaa weeye qofkii si xun u hadlay iyo qofkii si fiican u hadlaba qofka sida xun u hadla ama u dhaqmaya in hadi jaraale kor loo qaado qofka sida toosan u dhaqmayana in hoos loo dhigo marka fawdal fikriya waxaa la yidhahdo ayay hirgeliyeen hadi jaraale waxay ataagaan ay la dagaalamaan waxaa la yidhahdo caqaa'idka qofka caqaa'idka qofka ayay la dagaalamaan waxay yidhahdaan caqaa'idkan diintan islaamka suwato horta inay sax tahay inay been tahay saad ku kala ogaato adiga carabun baa kuu sheegtee inay sax tahay inay qalab tahay maxaad ku kala ogta adigu dad waray kuu sheegaan baad iska soo qaaatay annaguna war kalaan kuu sheegayna naga dhegayso saasay yidhahdaan hadda jiraale waa logic ba kule waxaan kugula hadlaya aniga maadaama ay logicka markaa waxa logica inaad dhegaysato waad ku qasbantaha adiga naftigaaga waxaa hadi jeeraa laga buriyaa iqada uu ku qabo iyo kalsoonida diintiisa uu ku qabo ilmaha yararka waa in laga burburiyo dabcan macalinkiyaa ka burburinaaye nin suuqa jooga qariibii ka burburinaayo macalimadiyaa ka burburinaysa macalinkiyaa ka burburinaaye maanta markaysa saaxiibkiisaa ka burburinaaye dadkii uu iskuulka la joogay iyo dadkii la dhaqmay environmentigi o dhan iyo dadkuu la shaqaynaya ayaa ka burburin waxaa lagu odhanaya war diinta iskadaa wax badanay kaa hor istaagaysaa ood ku raaxaysan lahayd adigu marka siqadii uu ku qabay diinta waa laga burburinaya waa laga ataagaya waayo wax kaloo diintii la haysto gaararkiisaa ma jiraan waxaa laga burburinaya qofkii kalsoonidii uu ku qabay naftiisaa lala dagaalamay waxaa leeyahay war waxaan adiga aad ku dhaqmaysay si xuna wax lagaaga dhaadhiciyey waxa adiga kula fool xun aniga ila quman yihiin marka aniga adiga ayaa fiican adaaba soo qaxoo liito oo dhar iyo dhogor midna aana kaa muuqanin anaa kaa fiican i dhegayso ayaa laga qancinaya waxaa laga burburinaya qiyamkii ou qofkan ilaashanayey iyo akhlaaqiyaadkii ou lahay o dhan waa laga baabi'inaya awsaata dhallinyarada khaasatan gabdha iyo wiilan midkay doonaanba ha aadee waa in aad looga damiraa marka taas su'aal baa timid marka markii aan ku noolaa waddamada reer galbeedka muddo badan waxaan isweydiiyey arrintan oo sidaan la samaynayo ma muslimiintay ku wajahan tahay mase muslim iyo gaalba waa ku wajahan tahay dabcan muslim iyo gaalba waa loogu talagalay muslim iyo gaalba waa ku wajahan tahay arrintaani laakiin mid baan uga duwannaa annagu midkaan uga duwannaa waxaa weeye shucuubtan kalayto ee meesha degan ee la yidhaahdo nasaarada dabcan iclaamka inta badan waxaa haystaa xataa haddii nasaara ay ka shaqaynayan waxaa haysta fikradda u socodsiya waa yuhuudda way sida ogsoontihiin marka mujtamacaadkan meesha ku nool oo nasaarada la yidhaahdo iyo kuwan hindooska la yidhaahdo iyo kuwan budisaha la yidhaahdo iyo kuwan aan waxbaba aaminsanayn iyo adinka isku siyaa laydiin waajaha waa sidee intaan wax laga baabiinaya ma jirto marka markii horeba wax saxiixa ma haysanin ninka nasraaniga ahi diin saxiixa markii horeba ma haysanin qiyam iyo akhlaaqna markii hore ma haysanin buudistuhuna ma haysanin qiyam iyo akhlaaq kitaabu u noqdo oo saxana ma haysto akhlaaqdiisu marka waxa weye hadda meesha aad ku noosha dadkaas ku nool siday yihiin iskala noolo weye markii horeba diin iyo marjiciyo midna ma haysanin marka waxaa aabigtam ah hadi jeeraale oo dhimashadii taagani waa qofkii diin lahaa oo akhlaaq lahaa oo suluuq lahaa oo marjic lahaa oo ilaahay ku xidhnaa rasuulna ku xidhnaa kaas way qofka lumaya marka marka su-aashu waxa weeye kuguma gaar ahaana lagu odhanaya iyaga laakiin inta kaletoon muslimkahan wax diin saxiixa haytaa ma jiraan dhammaantooda oo idil wixii ku dhacaa marka ee kharaabihii waxba kama bedelayaan kuwii horeto wixii ku dhacay kama bedelayaan wasaailka ay ku dhaqmaan iclaamka maalan marka aan leenaha wasaa'il uliclaam dowrka uu telefisyoonku uu qaato waad ogsoontiin dhammaantiin waa macallimka shartaa marka annaga naloo eego oo meesha noo yaalla bokiskaas guriga kuu yaalla waa macallin shar oo wax kugu celcelinaya oo iga tag aadan kaa yeelaynin kana maarmi karinoo gurigii kuu dhex yaalla ilmihiina aanay doonin la'aantiis aadan hayn karinin macallinkaa sharta oo halka kuu fadhiya ayaa balaayada dowrka telefishonkooda halkaas laga maamula ayaga jaanibkooda wuxuu u yahay macallim fiicanuu u yahay maxaa yeelay wax alla waxa uu sheego waa rumaystaan hadduu yidhahdo berri dabaylaha soo kacaya waa rumaystaan adduunka berri rugmanaya hadduu yidhahdo waa rumaystaan wax alle waxuu asaga u sheego waa macallimka keliyata oo waxgaarsiiye waa qaadanayaan macallim sharri waxaan u leenahay li'annahu waxa weeyaan dadka oo dhan ayuu barayaa sharta ayuu barayaa waxa ayagu ay u arkaan inay khayrka tahay annaga waano shar weeye laakiin shar weeye kulligiis waxa uu barayo waayo waxuu aaminsan yahay ayaan jirin isaga naftigiisa ninkan adadkay sida yahuudiga ee wax maamulaya ama asagu fikrigan wataa wax uu asagu ka naxayaahay ma jiraan wuxuu u haaba yeelayana ma laha xataa wuxuu ogol yahay diintiisa inuu victim ka dhigo ayuu ogol yahay si uu intaasoo kun ama intaasoo milyan uu diintooda uga qaribo iyaga iyo dhaqankooda iyo caadaadkooda marka waa mucallimu shari weeye taasi waa mid dowrka marka telefishoonki waa kaa weeye isagii baa laga fiirsanayaa filmadii isagaa laga fiirsanayaa warkii mid kastoo qurun sharaxaya ama geysi lesbiyiinka isagaa laga soo bandhigayaa mid kastoo afkaar qarriban daldalaya halkaasaa laga soo dhigayaa mid walba oo balaayo faafinaya adigoonan jeclayn baa hortaada la keenaya oo maanta dhan la taagan yahay kolka ilmihii halkaasi ka fiirsanayaan loojigay la taho marka arrintii waa laga qana waxa la leeyahay waad wanaagsan tahay baa la leeyahay nin fiican baa laga dhigaya gamar fiican baa laga dhigaya dowrka majallaadka marka iyo jaraa'id dabcan majallaadka iyo jaraa'idka sidaad ogsoon tihiin maqsad kasta ama muraad kasta oo xun iyaga lagu soo bandhiga yacni haddii la rabo in la xayaysiiyo dhar xun ayagaa lagu xayaysiinaya haddii haweeney qaawan la rabo in la xayaysiiyana oo laga qanciyo la rabo sidaa inay dadkii ku socdaana waa laga qancinaya waxay arkayaan dariiqay la yaaliin laakiin dariiqa waxaa ka xoog badan kuwa isdhigaya kuwa majallada lagu soo dhigayo oo qaawan ayaa ka xoog badan intii shabaab ahaayoo dhani kulligood way ku ta'asurayaan hadday rag yihiin ee ayagiina gabdhihiina waxaa laga qancisiinayaa sida gabadhan loo sameeyey inay tahay istaar inay tahay maanta maarkaysaa najmi inay tahay oo sidaan ay u labisataa inay tahay lagama maarmaan marka inantaad joogtay agtaada joogtay yayba ku dhawaaqan hadday doonto laakiin waa la qumantoo gabadhaas xidhaad oo gabadhaas waataasoo lacag badan bay heshay dhaqaalaha meeshii soo galaya dhaqaala mar hadday soo galaan qof walba waa u xusul duubayaa cifadoodii iyo diinta celidana midna meeshay ma lahan marka waxay noqonaysaa miisaal bay noqonaysaa yacni waxyaalaha aan la yaabo waxaa ka mid ah waddan waddamada gaalada ka mid ah gabdhada soomaaliyeed oo dhiganaya waa dhuudhuubantiin oo fankaad ku fiican tihiin faashiyonka marka kaale ee faashinkood qaadanaysaan aan idin geynin niyihooga aan idin geynin waa la daldalay toban iyagoo ah la daldalay faashin lama geynine niman askari xeriyay ku xaraysiina loo geeyey waxaa layihi ka muraad qunsada haddaad doontaan yacni marka waxa weeye waa kharaab fowqa alkharaab oo kalayto ayagiioo burburay oo la waayoy cidihiina ka quusteena mar dambeta la sualay dabcan ninkii la qabay tahriibinaya soomaaliga ahaa oo isagu ka shaqaynaya gabdhahan iibsanayey laakiin waxa weeyaan waa nidaam looga dhaadhiciyoo la yidhaahdo faashionkaad ku fiican tahay waad dhuuban tahay isneel laa tahay caynkan baa tahay lacag badan baad samayn kartaa waa sii soconaysa waa soo soconaysa wax kaa lahalaabaya ma laha haba majar lacagtaasaad ku sama kadibna laba sana ka bacdi maalta milyoneer baad noqonaysa adduunkana gabar la yaqaanaad noqonaysaa maxaa kaa gala adig qof walba waa u hanqaltaagaya doodka bani aadamka waa jecel yihiin bannaanka lasoo dhigdhiga waa jecel yihiin hadab jeeraal marka waxaa kaletood ogaataa aziyaada waxa la yidhahdo ama waxa la yidhahdo modeelka waxa la yidhaahdo ama fashionka waxa loo yaqaano ama xafalaadka waxa lagu qabanayo o dhan kulli majallaadkaas ayaa lagu sameeya kolkaasa waxaa laga dhigaya qofka wax normal ah oo caadi ah ayaa looga dhigaya ilmihii adigu aad haysatay adoon ka warqabin buu maskaxda uga ta'asurayaa waa la qumanaanaysaa waa lagu daldalaya waa laga dharginaya wuu ku qubaysanaya fikraddii waa qaatay marka maalin dambe waxba kama qaban kartid adiga mas'alada labaad oo tadliilil fikrigaas iyadana keentaa waxa weeye waxbaan aan luminaya una samayn maayo meel biia ama environment u samayn maayo ma soconayso arrintaas ogow marka waxaad ku fikertaan inta aan ka hadlayo mawaadiicda iyagu ay adeegsanayaan oo diini ah in la sameeyo iyo meeshii lagu samayn lahaa in la helo ayaa lagama maarmaanoo xalligeediihe la soco adiga haddaba marka ma haysataa iclaam ma haysataa islaamiya majallo islaamiya ma haysataa adugu oo gabdhihii dharkaas sitayoo fiicnaa bandhigaya nin wanaagsan oo akhlaaq lahoo diin leh mawduucoo ka hadlayo oo wax xun kale aan soo bandhigayn ma haysataa waa ma haysatid weeye marka mar haddaadan haysanin lagaa xoog baday waayo majallo kale ma haysatid oo la tartamaysa news beber kaleeto oo la tartamaya ma haysatid telefisyoon islaamiyahoo la tartamaya ma haysatid kulli waxaasoo idili marka waxa weeye laangara ayaa tahay waa lagaa xoog badanya dadkaagii marka waa lagaa qaadaya waa lagaaga xoog badanya mas'alada kaleetee taallaa waxa weeye in loo sameeyo environment ama biia in loo sameeyo faasida oo lagu kharibo mujtamaca oo idil khaasatan dhallinyarada lagu kharibo gabdhaha iyo wiilasha intaba lagu kharibo adawaadka marka lagu adeegto oo bii'adaasa waxaa ka mida maal maalku waa qayb ka mida weeye waxaa kaloo qayb ka mid ah oo environmentka gabdhaha lagu kharibo ama wiilasha lagu kharibo ka mid ah in loo diyaariyo wax alla wixii lagu sakhraamo oo idil in loo diyaariyo oo laga dhigo available gabadhii khamrada la baro wiilkii khamrada la baro dhuuqidda la baro mataqaana xashiishka iyo afyoonka iyo heroweynka la baro iyo margwaanada iyo gaanjada iyo balaayo wixii loo yaqaano dhan kulli la baro waa qayb ka mida weeye inuu ka tijaaraysta iyada naftigeeda oo la yidhaha lacag badan baad ka samaynaysa waxaan ku barayna sida lacag looga kasbada kaalay oo qofkii lacag ou laga dareensiiyey meeshii xataa kuwii qaba lahaa naftooda oo booliiska ahaa ama detectiveska ahaa ayaa horkacayoo baraya si ay marka hore ugu ridaan mujtamacan inuu waxaan macaansado qofkaani oo marka dambeeto ku noqdo experty ayay doonayaan marka ayagaa baraa naftigooda waayo ha iloobinina qaybta mukhaabaraadka ama detectiveska ee la dagaalama muqadaraadku inay leeyihiin kuwa iyagu hirgeliya marka horeta ha iloobinina taa kuwa hirgeliyay leeyihiin oo ayagu waxaa la yidhahdaa infiltration waxa la yidhaha infiltration af ingiriiska lagu yidhaahdo yacni in la dhex geliyo yulid dhan in la dhex geliyo qolada mukhadaraad ka shaqaynaysa in yulid dhan la dhex geliyo oo ay bartaan siday u shaqeeyaan oo ayagu ay lacag xataa ka sameeyaan oo maanta dadkaas ay ogaadaan rawaafideeda diyaaradaha sida loogu soo qaado kontaynarada sida loogu soo galo lagu darsado qolada canshuuraadka lagu darsado qolada joogta ayraboorada dad lagu yeesho qolada furdada joogta dad lagu yeesho qolada wax canshuuraya dad lagu yeesho kulli waxaasoo idil detectiveska askartu way ka buuxaan dhammaantood laakiin adiga ma taqaanid qofkan qof caadiya waaye waana la loogay dowladdii way la ogtaadi keeraale marka in loo sameeyo muqadaraadkaas saddex in loo cardiyo inaanay dhibsanin waxa la yidhaahdo zinada ku dhaqankeeda inaanay dhibsanin zinada marka horeto waxaa loo tilaaba loo soo barayaaho boyfriend girlfriend ayaa loo soo baraa marka dambena waxaa looga dhigaa maadaama ay tahay boyfriend girlfriend inay guristoodad ku noqdaan oo jidadka istaagi karaan ama loo habeeyo dad waaweyn oo sharikaadii soo sameeyaanoo la iibiyey marka dambeeto oo protection la siiyo ay xataa gabadhii naftigeedii la yidhahdo protection baan ku siinaynaa cidno kuma dulmi karto laguma taaba karo annagaa ku ilaalinayna oo qofka qaadaya duka mintigiisa wixiiso dhan laga sajilayo oo aan waxba kuu geysan karinin ayaa laga samaynaya sadaaqada lagu darayo oo ah boyfriend girlfriend ayada nafteeda waa qayb ka mid a mudarrisin mudarrisiinta in loo jannido iskuullada joogta oo xiriir lala sameeyo mudarrisiinta naftigooda way mudarriskan ilmahaaga wax u dhigay waxa weeyaan dowrkiisu qaar badanaa ku jira oo lesbiyanka iyo geyska ka mid a kuwa qarriban qaar badanoo ka mid a homosexualkaa ka mid a marka ilmihiis kalaaskii ugu hadlayaa oo uu ka dhaadhacinaya waanu imaan doona macnaha sharaxooda kulligood waxaa kaloo ka mid a in la sameeyo sakan iyo guri ilmihii loo sameeyo oo lagu yidhahdo waayo dhaqaale mar haddii loo sameeyo canuggii oo la yidhi lacag baa lagu siinaya oo social worker baa lagu ogolya oo waad ka xoroobi kartaa hooyadii la yidhi oo guri baa lagu siinayaa la yidhi wax dambeo ugu sii dheganaado qoyskii ma lahan marka in sakan loo sameeyo iyo xataa loo sameeyo waxa la yidhahdo badiilul usra in loo sameeyo usradii dadka bedelkeeda in loo sameeyo foster barentis in loo sameyo wax la yidhaahdo oon lagu qayri karinin oley gurigaana ku aabbiyo hooyaa lacagtaadana adigaa iskale markaa doontaad soo seexan kartaa markaa doontana waa dhexi kartaa in la yidhaahdo waalidkii horetoo kaa naxayay waalidaan ahayn in laguu keeno oo lagugu qancisiiyo inaad gurigan ku noolaato ahlan wasahlan zinada dabcan mujtamacaadkan reer galbeedku way ku adeegtaan haddi jeeraale markay ku adeeganayaanna ma aha arrin iska ah raandam ma aha ayada naftigeeda yani iska iska cafawi maaha iska socota waxa weeye gabdhaha gabaro gabadhay ka qurux badan tahay oo mafaatinteedu ay ka daran tahay ay ka soo jiidan og tahay nimanka ayaa la tajniidiyaa hadi jeeraale waxaanan iloobinin xataa xabaaraa laga dhigay sida dogsoontihiin inay haweenaydu ayadoo maanta ma arkaysaa ama shaqaynayso mas-uula xataa nafteeda cawradeedoo qaawan oo hadday fadhiisatay xataa wax walba loo jeedaya inay kula shaqayso waxaa laga dhigay arrin oo xadaara ah laga dhigay ama naaskaa u bannaan ama maanta bawdiyaha u bannaan ama meel kastaa u bannaan ama caloosha u bannaan waa mawduc cusub caloosha in loo banneeyo xataa waad arkeen soo maadna arkin kolka waxa weeye waxaasoo idili dhammaantood waxa weeye nooc min aliqraa oo ninkii lagu tirtirsiinayay inuu kalbi yaro daba socda yahay iyada dhan maanta dhan maskaxda inay ka xaddo maanta dhan waxaa laga yaabaa halkii ninah inuu ku maqan yahay naagtan jirkeeda fiirinteeda inuu ku maqan yahay ayadana markaa ay la hadlayso ay arkayso inuu yahay marka daciif tabar daran maadaama aunan la hadlayn iyadii wejigii weji aanu u fiirinaynin ee jirkeeda qaawan oo fiirsanayo waxay garanaysaa inuu yahay ey hilib loo lulay inuu yahay way garan siday uga soo takhallusi karta marka way taqaanaa dhammaanteed way kaxeeyeen ayagoo mas-uuliina kolkay soo saartaanay yidhahdeen waa ixoogay kolkaasaa la xidhaa shan sannadood iyo lix sano iyo toban sano waa kii hadda ay iyadu soo dheegartay weeye waa sarkaalkii weeye ama waa ninkii ofisarkaa la shaqaynayey ama waa kii maxkamadda joogay intay kaxaydoo tusta jidhkeeda qaawanoo raaca markuu dhareerka dhammeeyo intuu ku dhacay haddanana dacweynay leedaha waa isoo xoogay ayadaa shaqadiina ka eriyeyso xiraysa ayadaana ku riday mowqifka naftiisa waa qaanuun weeye waa qaanuun weeye wixii lagu dhigay waad ogsoontihiin kalabka weyn ee maraykanka wixii lagu dhigay waad ogsoontihiin bol clinton maxuu ahaa clinton wixii lagu dhigay waad ogsoontihiin gabar yar inay maanta ma arkaysaa ay waxaadga ku tacabtay oo humiliation meesha ugu dambayda ay gaarsiiday waad ogsoontihiin oo weliba ay lacag ka samaynayso qadiyadda iminka ay tahay maalti millioneer ay tahay sida ay ku dhigtay ninkaas isaga marka waxa weeyaan gabdhaha in la jannido si ay nimanka u fasahaadiyaan wiilashana in la jannido siday gabdhaha u fasahaadin lahaayeen waa qayb ka mida takhdiidkooda caalamiga ka mida weeye kaano marka waxay u keenaysaa in lagu ciyaaro sidii la doono sidii balaastigii oo kale loo jeejeediyo cuquusha dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba midka doontaada caqligooda in lagu ciyaaro talaacub lagu sameeyo marka dambeeto fikrigoodii wiil iyo gabarba in lagu ciyaaro oo la burburiyo suluugooda in la baabi'iyo akhlaaqdooda in la baabi'iyo waxaa la soo baraa qadiyadaasi marka ay soo galaan grade nine iyo grade eight markay soo galaan ayaa la baraa grade nine iyo grade grade gabar soomaaliyada sagaal jire inay uur yeelatay waa la socotaan kanada iminka oo wiil xuna sbanish oo uur yeelo iskuulka dhe waa sagaal jir wey oo ay leedahay gaaladii ay dhihi karaan ilmahan ma dhali kartay marka waa in laga soo ridaa sagaal jir soomaaliyada yaa u keenay bakistan baalki muxuu ahaa sbanish xuna meesha lagu wada xareeyey maxaad ka hadlaysaa kolkaa kolka waxaa keenaya yani sini mubakara ayaa lagu wakti horeeto ayaa lasoo baraya elementarygaba lagu soo baraya wiilkan iyo gabadhan inay sag fadhiistaan oo isdhunkadaan oo isku dhegdhegaan oo caynkaan oo kaleeto oo lagu soo tajniidiyo oo lasoo burburiyousan akhlaaq qofkaas yeelanin horaa loogu soo ma aha waxa iska dhaca waa waaqac fakti ah wey hadda artaan ay taagantahay hadda ayay taagan tahay taasi marka waa mid weeye waxaa kaleeto oo taala markii akhlaaqdaas laga baabi'iyo oo xayaatadooda yowmigaa laga dhigo qayb ka mida qofkii kama fuuqi karo waayo siduu biyaha u cabayo shaaha u cabayo qaxwada u cabayo cuntada kale u cunaya ayaa looga dhigay qadiyadan marka sideeba uga fuqaya qofkaasi markaa ma ka fuqayo kolkaa gabdhaha in dharka laga qaawiyo dariiqada loo isticmaalo ama kayfiyada loo sameeyo gabdhihii iyagoo qaawan in la keeno oo wiilashi iyo gabdhihii ay isku qaangaareen iyagoo qaawanoo shag fadhiya in la keeno waa qayb ka mida weeye oo jidadka lagu sii daayo iyagoo qaawan mararka qaarkood lagu sii daayo baararka khamrada in ay martaqaana loo furo looga dhigo ilaa waaw ka barya inay u furnaadaan yani baararka khamrada sidaa ogsoon tihiin waxaa la furaa eleven o'clock wixii ka dambeeyey shan saaca minin wixii ka dambeeya ilaa waaw ka baryin waxaa loo furaya waxa weeye ilmaha gurigoodi ka soo tegay oo jinniga iyo nimanka doonaya inay kharibaan halkaas inay yimaadaan halkaa ay isku bartaan khamradana lagu baro zinadana lagu baro xashiishkana lagu baro balaayada halkaa in lagu baro waa baaraad khamaaraado halkaa loogu talagalay oo yaallo weeye dabcan ilmihii gaalada horaa loogu sameeyey ilmihii muslimka ee waddanka yimidna waa la baray oo dariiq loo tilmaamay weeyaan ayadan aftigeeda fanaadiqda iyo xafalaadka la samaynaya naftigeeda ee khabiifka ah oo maanta ay soo dhigayo t v-gii soo bandhigayo majalladii ay soo bandhigaydo kelimadii kaleetee brivatekaha ay soo bandhigayaan kulli waxaasoo dhan waa loo samaynaya markii dambeeta gabadhii waxaa la gaarsiiyey markii la baray baarkii oo la baray bunduqii oo la baray baabigii waxaa la taagay shaarican in la taago marka dambet waxay noqotay simbal ayay noqotay markaa yani intaa tadriijis weeye lasoo dhigay dharka in lagu qanciseeyo lagu dhejiyo marka horeeto horta hore lagu dhejiyo mafaatinteedii la caddeeyo markii lagu dhejiyo in haddanana laga qaado oo la yidhaahdo markar waa ku dheganaaya ka qaad iminka saana moodeelka ku jiraaye laga qaado markaas baarka tag la yidhaahdo kokakoolada kacab adigu khamradaha ka cabin kokakoolada kacab la yidhaahdo laakiin khamradakeeda lagu cabo markii ay ciyaan kokakoolada cabta khamrada naftigeeda la yidhahdo dhadhami xoogaa yar khamradii markii la baro marka dambe la yidhahdo wiilkaana saaxiibka la yidhahday saaxiib ka samaysatay sida gabdhaha kala samaynayaan oo kaleeto sidaa markii lagu soo dhaadhiciyo boyfriend girlfriend ayaan la ahaado laga dhigo business lacag laga sameeyo marka dambe ta laga dhigo marka waxay noqotay sex trafficking wax la yidhaahdo oo iminka la gaarsiiyey gabdhaha aan idiin sheegayo maraykanka inta kanada laga raray maraykanka loo raray oo kaleeto systemkoodii lagu shaqeeyo oo kaleeto iskuulladii gabdhihii laga dhaadhiciyey toddobiyo toban sano markaad gaarto cidda doontaada xataa waalidka ula tegi kartaa cid kale aad hor joogsanta karta ma laha waa la xoraya qofka kulaada waalidkaaga waa la xoraya xorriyaddaasa lagu samaynaya taas waa mid waxa kaleetoo loo diyaariyey in taraf badan loo sameeyo oo la yidhaahdo waalidka hadduu jug kuu yihahda annaga noo soo sheeg ayaga dhan waa kaa kaxanyaynaa saa doonto u raaxayso jinsigaa doonta la tumo cid alla ciddaa doonta shahawaadkaada iyo maladaadkaaga qaado wax allaale waxaad u aabayeeli kartaana ma laha cid kula hadli kartaana ma jirto taasi waxay sabab u tahay fasaadka khuluqiga saldhigiisa iyo suluugii shabaabka iyo dhallinyarada oo dhan in lagu baabi'iyo umuurtaasi marka waxay gaarsiinaysaa qofkii inuu ku shaqaysto oo risqi ku raadiyo dariiq xaaraama inuu ku raadiyo oo tijaaradii ka tijaaraysto mukhadaraadkii maanta ma arkaysaa khumuurtii maanta uu samaysto maanta dacfiye shaksiyad liidato daciifa inuu noqdo waxba diidi karinin oo qofkaasa iska raacaya aan karaamo lahayn aan xishood lahayn ku dhaqma hadi jeeraal fawaaxishka iyo qurunkao dhan ku dhaqma iyo marka dambe soo baxaya qoyska sida loogu talagalay in loo baabi'iyo ayaan rabaa inaan wax ka sheego maxaa yeele qoysku hadduu baawer las yahay ilmihii markaa gacantaada ka baxe waxba ma qaban kartid waxaad ogaataan waddamada muslimiinta waalidiinta inay ahaayeen powerful inay ahaayeen waynaad ogaataan ilmahana sidaasay nagu soo toosiyeenoo dariiq saxa noogu soo sameeyeen laakiin haddii waalidku ilmaha ka baawaryar yihiin waxba ma qaban karaan taanay qaban karaan malaha maaldabeed baa ii yimaadeen qole gaalaha waxay yidhahdeen maktabka igu yimid waxay yidhahdeen waxaanu doonaynaa ilmahan soomaaliyeed oo maanta waalidkoodii ka hor yimaadeen maxaa u sababa waxaa u sababa idinka ilmihii baawara sideen waalidkiina oo baawar tirteen baan ku idhi waxay yidhaahdeen waa run dowladdaana ka mas-uulihay yidhahdeen innagu kama mas-uulihin si allasaan yeelno waxaan laanahay bay yidhahdeen hal qoysoo muslima oo ilmihii yidhahda annagaa qabanaynaan laanahay yidhahdeen waxaan ma qaban karaan waayo ilmuhu hadday beridda qoyskaan dacweeyaan dambeyn ku dacweeyaan waa la xiraya qoyska see loo samaynaya kolkaas marka waa inaad baawarka soo celidaanoo baaratiskaad baawarka u soo celidaan weeye sidaasaa ilmaha lagu qaban karaa oo lagu xanaanay karaya maxaa lagu sameeyey markaa tamsiiqa qoyska loogu talagalay waa nidaam yahuudiya weeye iyo in loo kala kaxeeyo afraad aanan qaarkeed qaarka kaleeto aan u nisbo sheeganin lana hirgeliyo maanta ma arkaysaa inay aqbalaan ciyaalku qadiyadaas iyadaa ay ka xoroobayaan qoyska oo dhan inay aqbalaan waa qadiyad laga shaqeeyo weeye waxyaalaha qoyska lagu dumiye marka oo ilmaha gacantooda looga saaro ilmahana dariiqa lagu gelinayo waxaa ka mid a in la siiyo xorriya kaamila in la siiyo ilmaha baarantiska ama waalidkana laga dhigo wax allaala waxaan awood u lahayn ilmaha inay la hadlaan xorriyaddaas marka waxaa ka mid a in la yidhahdo ilmihii ifcal maa turiid wax allo waxaa doonta samee fa anta xurun adigu xor baa tahay waalidiintaadana waa laga ilaalinayaa hadday kula hadlaanna hay-addan la yidhaahdo ilmo ilaalinta ayaa kuu soo baxaysa ayagaa kaa qaadaya marka waalidkaa kulama hadli karo marka ugu horrayso waa inaad ogaataa marka waxaa loo abuuray dariiq kaleeto oo waalidka ilmaha looga fogeeye ayaa loo abuuray marka waa xorriya kaamila weeye waxaa lagu yidhahdaa cab waxaa doonaysa inaad cabtid waxay ku leeyihiin ilmuhu hadday cabaan dee taas ayagay khusaysaa annaga danka ma lihin marka ilmo yar yaroo la yidhi waa cabi kartaan haddaa rabtaan lama hadli karo muxuu samaynaya ilmihii waa ilaa ilaa gaalada nafta iyaga ah ilmo la sii daayay markii horete kolka haddii ilmihii yarkaa ay iska cabbayaan oo sigaarkii cabbayaan oo khamrigii cabbayaan oo xashiishku dhuuqayaan oon cidina eeday karaynin maxaad ka qaban karaysaa adugu asaadan la hadli karinin waxay yidhaahdeen waxaa doonta cab saad doontana dhegaha u diro oo waxaa doonta ka lul xalaqad ku xidho maanta ma arkaysaa madaxa geesaha ka xiir haddaad doonaysid tintaada midabay haddaad doonaysid marka haddaad tidhaahdo war waxaan maxaad ugu samaynaysaan ilmaha wuxuu ku leeyahay akhlaaqdu waa relative wey relativity weeye waa nisbi weeye marka akhlaaq taabidi ma jirto akhlaaq wax la yidhahdo taabida ma jirto meeshii markaas aad hadba ku nooshahay wixii marka dadka jooga la toosan ayaa akhlaaqdu tahay buu kuleeyay bal fiiri hadalkaa fikriga meeshu ku ku salaysan bal fiiri yacni macnaheedu waxa weeye wax diin la yidhaahdo oo marjiciye la yidhahdo akhlaaqda ilaalidaa ma jirto weeyaan soo mar la socotaa marka arrintaa yani khuluq waa relative waa relat- eh, eh, eh, relativity uu kuleeyahay waa nisbi wax saabida oo jirta oo loo noqdo marjiciya ma lahan buu kuleeyahay wuxuu ku leeyahay ilmigii inta u yimaado la noolow qof allaaliyo qofka addoonta la noolow adugu oo basharka ka mid a qof alla qofka addoonta la noolow oo bashar ka mid a macnaheedu waa maxay haddaad doonto aad wiilkahay inaad wiilka nin kale la noolaato la noolow haddaad gabartoo doonaysa inaad haweeney kale la noolaataan la noolow haddaad doonaysaan inaad nin kaleeta iskala noolaatay gabar tahayna la noolow haddaad doonaysa inaad gabar la noolaatan la noolow marka la noolow qofkii adigu aad doonayso basharka ka mid a la noolow marka sooma arkay sida xoogga waana haystaan marka qaanuun ayay u degsadeen baarlamaanku haddaad uglaha ka aadambiino tahay oo lagu hirgeliyey oo askar loo sameeya loo sameeya qadiyadda ayada qadiyadda kaleeto waxa weeyaan qaanuunkaa ku ilaalinaya ee ciddaa doonta la noolo meesha doontana ka dhac tan saddexaad waxa weeye sakan baa la sii guri ilmo guri la siiyey oo xorriyad la siiyey oo cabid la siiyey oo cunto la siiyey maxaad kaloo ka waraysanaysaa markaa lacag baa loo qoray waxaa la lacagtan qaado lacagta iyo guriga la siin maayo inta uu qoyskiisa la joogo ilmaha la siin maayo ilmaha intuu qoyskiisa la joogo la siin maayo waxaa leeyahay markaad ka tagto qoyskaa keliyaan ku siinayna lacagtan waa ilmo la bixinay soo ma arkaysid kolkaa nolosha aad ku nooshahay guriga aad doonaysid waxaanu ku siinaynaa markaad qoyskaaga ka tagto ayaanu ku siinaynaa waxay abuuraan cadaawad weyn ayay ilmaha iyo qoyska dhexdiisa ka abuuraan hadi jeeraale ilmihii tiinajarka adigu aad dhashay oo col kula aad arkaysaa marka dambe war maxaa dhacay liannu inaad col ii tahay baa la ii sheegay yaa u sheegaya waxaa u sheegaya macallinka iskuulka u sheegaya waxaa u sheegaya kan isboortiska cayaaraya waxaa u sheegaya midka sadiiqa ah oo isaga la socda iskuulka la dhigtaa u sheegaya waxaa leeyahay waalidkaagu col bay ku yihin adiga waxa ay kaa celinayaan waa wax fiican waay kulligood ay kaa celinayaan ka xorow waalidka adigu saasaa lagu odhanaya kolka waxa weeyaan yani cadaawad aad u weyn ayaa la abuuraa waalidiinta iyo carruurtooda dhexdooda hadi jeeraale waa sida aan ku aragnay weeye annagu iminka aan ku aragnay weeye kolkaasaa waxaa la leeyahay yani cadaawaddaas ama waa diini ama waa akhlaaqi weeye yani ilmihii arkaysaa oo leh waalidku waxay ii direen iskuol bay ii direen wiikindiga iskuol baan dhigtaa wiikdayska wiikindigina waxay doonayaan inay iskool iyo masaajid iyo iidiraan bay doonayaan marka waa ay dhibayaan war waalidkaagu waa waalan yihiin baa laleeyahay kasoo xoro arrinta ayadaa waa jaalka abuyiis baa marka lagu qoraya ilmihii waa abuyiis garaynayaa maxaa yeelay shantii maalmood iskoolka dhigan iyo laba maalmood kaleto ugu daray marka waa in laga qabto weeye ma odhanayaan qofkaani culture buu ilaashanaya qofkaani caadaad buu ilaashanaya qofkaan ilmihiisa uu ilaashanaya la odhan maayo jaalka abuyiis buu sameeyey ayaa lagugu odhanaya marka mawlaha xalligu waa maxay iskuulaad adigu leedahay oo diintaadii iyo tacliinta kale aad ku bartay inaad adigu samaysataa xalligu noqonaya waayo wuxuu ka xiganaya tiisa asagu in laga qasana ma doonayo wuxuu rabaa inuu yidhaahdo uu ka xidho dariiqii diinta uu ku baran lahaa salaadda uu ku baran lahaa akhlaaqda uu ku baran lahaa waa abuyiis buu leeyahay qaanuunku kula cuskanayaa waayo wuxuu doonayaa inuu ku baabi'iyo adiga ayuu doonaya wuu ogyahay tiisa inay baabaaday already waxaa la barayaa ilmaha inay mukhadaraadka ka tijaaraystaan waxaa kaletoo la baraa ilmaha jaraa'imka siday ugu kacaan dal dhexdaasa waxaa samaysmay ilmo badan oo muslimiinta ka mid ah soomaali iyo kayrkoodiiyo ummad kasta isugu jirta oo baabuurka haddii la dhigo baarkinka suuqa haddii la dhigo markiiba xadaya way xadaya furo ma haystaan laakiin maxaa la baray say filimada u daawanayeen iyoy waxay barteen baabuurkan sirig yar buu haystaa meesha laga geliyo markiiba iyo meesha furaha laga geliyo dhag buu siina ninkii soo socda marka furihii baabuurka waa kicinaysa u kiciy kaala sheeg adugu waa la baray yow ka bartay filimada iyo jaraa'imkau ka bartay ou fiirsanaya qofkan iyo sinimooyinka ou galay marka waxa weeye waa loo hirgelinayaa inuu sinaamadii galo oo filimkii galo oo barto jaraa'imkan waa loo sahlayaa can dariiq aliclaam ayuu ku qaadanaya hadi jeraale iyo qisaska uu qaadanaya daa'iman waxaa caruurtii maanta ma arkaysaa khatar kaleeto oo jirta runtii iskuulka markau yimaado qofkii ilmihii waa ilmo yar weeye diinta islaamka horey uma soo baranin waddan muslim kuma soo korinin waxaa laga daadiciyey waniyo adiga ha noqonin baa la odhanaya violent ha noqonin waa inaad rational noqoto rational yani mid dhibacsan waa inaad noqoto waadi jira leh waa inaad diimaha oo dhan kulligood aqbasho weeye maxaa yeelay ilmahan kula fadhiyaaba asaguba diin buu leeyahy kana diinu leeyahy kana diinu leeyahy kana diinu leeyahy kana diinu leeyahy marka diimahooda dadka maadaa ka fiican dadkao dhan marka ilmihi waxu ohanaya maya kama fiicin dadkao dhan aniga waxaa leeyahy marka diinta nasaarada waa diin weeye yahuudiyaduna waa diin weeye siikisimkuna waa diin weeye hindaskuna waa diin weeye budhuhuna waa diin weeye muslimkuna waa diin weeye marka diimahoo dhan inaad aqbashid weeye diimahoo dhan inaad aqbashaahi waa ku qasbanta ilmihii waa ilmo yaroo marka gaal wax u sharxayo waxaa laga dhaadhicinayaa in uu aqbalaa inay tahay lagama maarmaan oo lagu qancisiiyo madaahibu diiniya oo dhan iyo caqaa'id albaatil o dhan kulliga inuu aqbalo awood uu iskaga celiyo uu yidhaahdo waxaan aad wadateen diin maahana ma lahan ilmihii yarka ahaa oo qof weyn maaha halkaasa marka canugiio qasan baa kuu imaanaya canugiio qasan yaa kuu imaanaya afar labaatanka saac oo laga soo qanciyo laleeyahay war diintaadiiyo diintaydaba taydaaba fududba salaadna laygama rabo aniga soonna laygama rabo aniga diinkaydana waa haystaa diintiinu waa diin keliyeeda weeye iyada dhanba taasaasaa lagu soo qanacsanaya haddi jiraan wax allaala wixii calaaqaad ah oo dhan oo marka maadaama macallinku uu ku qanacsiiyey ilmahaani diimuhu inay isku mid yihiin waa xaggii diinta iyo caqaa'idka soo maarkaysid calaaqaadkii kaleeto ee soshiyaalkaana waxaa lagu qanacsiiyey inay tahay dhammaanteed iyaduna logic inay tahay yani laba nin hadday isla noolaadaan waa logic waayo macallinka waxu sharxa inuu yahaa dhici karta geeg inuu yahaa dhici karta ama haweenaydu wax u dhigaysaa inay tahay lesbiyan baa dhici karta kolkaasay ku leeyihiin waa caadad oo fiican weeye waxba kama duwana midda kaleetee la midtoo qaanuunkii baarlamaanka inay sharciyeeyen miyaad la soconin qaanuunkii baarlamaankii baa sharciyeeyey waa la ilaalinaya dariiqay iskula dhegan yihiin waa sax wey marka adigaa qalad lagaa dhaadiciyey baa la odhanaya kolkaasu wuxuu qaadanaya magac inta loo bedelay waxaa la leeyahay waxaa la yidhaahdo sexual orientation weeye ha sexual orientation yani nidaamku qofkan u soo bartaa sidaa ahaa marka dadka kale waxba kama duwana hadday rabaan nin iyo haweene way isguursan karaan hadday rabaan laba haweene way isguursan karaan hadday rabaan laba nin waa isguursan karaan wax qaladoo ku jirtaba saddexdoodu waa isla egyihiin waa isku mid weeye waxba mushkilad ma laha canuggi marka wuxuu u qaadanayaa inay tahay waxaani wax saxoo loojiga oo kaleeto inay tahay xaggee yaa baraya waxaa baraya gaalkaas oo waxaa ku dhaqma naftigiisa ayaa baraya gaasha ku dhaqantaa baraysa marka diimihii iyo caqaa'idkii o dhan isku midaa looga dhigay waxaa looga dhigay jinsigii isku midaa looga wada dhigay dhammaantood inay ku dhaqmaan inay lagama maarmaan tahana waa loo sii baneeyey weliba marka waa musiiba kubra soo ma arkaysa haddaba annagaa bii'ada nimid marka bii'ada sharteeda inaanu fahmna waa lagama maarmaan weeye qadiyaddan waxaa fuliya niman la yidhaahdo tabshiir tafsiirku muxuu yahay macnihiisu tafsiirka macnihiisu waxaa weeye qof baraya diinta nasaarada qof baraya diinta nasaarada qof kaleeto ama dawlad kaleeto ummad kaleeto baraya oo meel joogta marka markii horeeto way tegi jireeno waxay samayn jireen mataqaanaa inay dadka suuqa ka raadsadaan oo ilmaha soo aruursadaan waxaasi ka shaqayn jireen waa kana laba weeye kelimadda istishraaqa la yidhaahdo iyo kelimadda la yidhaahdo tabshiirka tabshiirku waa qof baraya diin nasaara dadka kaleeto aan diin nasaara haysan barayaa la yidhahdaa mubashirka la yidhahdaa mustashriquna waxa weeye nin diinu nasaara baraya ummad kaleeto oo aanan ahayn wadammadii sharciga ahaa sharciga ka timid wadammadii muslimiinta baraya weeye calaa kulli xaalin marka waxay samaynayaan markaas in la baro diin nasaara umma ama afraad taxta dawlati ma in lagu baro weeye ahdaafuu leeyahy marka qofkaas ahdaaftu waxa weeye marka ninka mubashirka ahi ama haweenayda mubashirada ay samaynaysa waxa weeye ahdaaftaay ku dhisan tahay in saytara kaamila si quman loo saytareeyo cuquusha dadka bani aadamka inay saytareeyaan oo ay ku qancisiiyaan nasaaradu inay tahay midda ugu badan caalamka in la raacaana ay lagama maarmaan ka tahay fi lmaqaami alawal qofkaasi in la idaareeyo la maamuli karo si alla sida ugu sugan oo afkaarta mubashirka uu ku qaada karana loo maamulo qofkaas waxay sameeyaan afkaartaas markeed ama waa diini weeye qofka mubashirka ahi diin keliya ma faafiyo qofka markuu arko inuu ka dhaadhicin karo diiniyin diinyahaana uga dhaadhiciya markuu arko inuu uga dhaadhicin karo ijtimaaciyanna ijtimaaciyan iyo soshali ayuu uga dhaadhiciya marka uu is yidhaahdo xagga tijaarada uga qancisiin karta qofkan ku kasba kartaan xagga tijaarada ayuu ka soo galaadi jiraale iyo dhaqaalaha iyo iqtisaadka ayuu ka soo galaa waxaan la yaabay marka wuxuu isku dayayaa qof kasta oo fardi ah inuu ku qancisiiyo waxaan asagu oo wadaa inay tahay sax isagoo u raacayo qofkani waxa uu muyuulkiisa yaha u raacaya hadda jeeraan yani hadduu taajir yahay tijaarada reer galbeedka ama maanta waddamadan lagu sameeya inay ka fiican tahay mid walba hadduu diini yahana inuu diintoodu ka fiican tahay inuu ka dhaadhiciyo hadduu ijtimaaci yahana inay xadaar ahaan uga fiican yihin inuu ka dhaadhiciyo madaniya halkaasuu ka soo gelaya hadda jeeraan waxaan la yaabay beri maalin maalmaha ka mid a markaasa waxaa lagu qanacsinya hadda waxaad aragtaa alaabtan waxaa sameeyey maalan waddamada yurub wixii lagu sameeyey waa ka qaalisan yihiin waddamada aasiya wixii lagu sameeyey soo ma yani waxaad arkaysaa waxaa lagu leeyahay sinaacadan ama baabuurkan baabuur amriika weeye ama baabuur sweden weeye ama baabuur faransa weeye ama baabuur jarmal weeye ama baabuur ingiriis weeye waa la mid maaha baabuurta kaleeto radiogu la mid maaha maanta t v-gu la mid maaha waddamada kaleetee aasiya ama tailand ama hong kong wixii lagu sameeyo iyo wixii maraykan lagu sameeyo waxa weeyaan waa kala sarreeyaanoo isla mid maaha marnaba isku si looma gato hadda jeeraan waxaan la yaabay siddeetan iyo lixdii yaan aniga xaaskiisa soo raacnay annagoo sacuudiga joogna waxaan in masar annagoo isku socona galabtii magaalada dhexdeeda waxaan maana dukaan iyaan soo galnay marka dukaankii markaan fiirinay wax saasa kamaan rabnayna waan isku soo galna waan ka baxna markaasaa wiil yar baa gadayoo masri ah wiilku waa wiil yar weeye oona sir markaa tolowma labaya toban jira mase waa waa ka yaryaana sir wiilkii intay hortaagu wuxuu yidhi yaa sayid laazim bitadkhul addakaan idkhul anta maa tashtari xaaja maa tashtariish xaaja bis tafarag idkhul tafarag bis faqad waxba hayga gadanna soo galo fiirsa buyi keliyata canugu way hortaagayn soo markas way celinay dukaanku gadaal igu celinay canugu kolkaasa markaa arkay iyaan waxaan ihi wiilka oo wiil yare ku qanciyo dukaanka iska soo dhex wareego iska soo baxa mar kaleeta haddana kolkaasaan intaan soo wareega markaan soo laabtay yaan shaar saas uga soo qaaday meel u suran markaan shaarkii qaaday ayuu yidhi allah allah allah allah allah daa shart daa alqamiis mumtaaz marka mumtaaz keli kuma ogan wuxuu yidhi daa sinaaca orubiya daa sinaaca faransiya ayuu yidhi wa faransa e dawla sanaaciya dawla sanaaciya e da dawla orubiya waa canugeerka waa ii sharxay wuxuu yidhi shaarkan faransa lagu sameeyey waa sinaaca faransiya wax ka horreeya malahan buu yidhi sinaaca faransiya markaan leeyahay waa maxay buu dawla sanaaciya ku duwla sanaaciya ku jirta wiilkaas suu talin iyo soomaali duwala sanaaciya ku jirta macnaheedu waa maxay buu duwala Eurobiya ayay ka mid tahay buu marka wax lamida ma lahan buu soomaalkiisa maskaxdaaday ku register garaysan tahay inay ka fiican yihiin waxa lagu sameeya dawla Eurobiya wax lagu sameeya dawladaha kaleeto oo muslimka iyo wadamada kaleeto soo koraya Indonesia lagu sameeyo dawlada ma fiirinaysa hadduu boqol ka fiican yahay maleeshiya lagu samey dibgeeda ma fiirinaysid hadday boqol goor ka fiican tahay laakiin dibgeeda maraykana lagu sameeyey iyo faransi jarmal lagu sameeyey horow ka qaadanaya qofkii asagoo ka lacag badan ayuu qaadanaya weliba waxay u adeegsadaan nimanka mubashiriinta la yidhaahdaahi shaqadan ay qabanayaan oy faafinayaan inay dino iyo balaayo iyo liwaad ay baran hadduu nin yahana inuu ilmihii liwaadka baro haddii haweenay kala tahana inay barto ilmihii maanta markaysa saxaaqa inay barto ama qurunka inay barto ayay ku dadaalaysaa hadii jeeraale waad ogsoontihiin dhibaatadii ay ku sameeyeen nimanka diintooda waday qisiisiinta ahaa sidii james wogarti iyo james baker iyo wixii ku dhacay waad ogsoontihiin maraykanka inay haweenkii xataa la shaqaynaya fuulfuuleen oo lagu qabtay ayagoo isku sheegaya inay yihin nimankii muqadasiinta ee diinta laga dhegaysanayay in laga saaro hadafka ama takhdiidka asaaska waxa weeye ay wataan mubashiriintu ilmaha in laga saaro diintooda caqiidadooda in laga saaro mar dambeeto aanay noqonin insaan calaaqa lale ilaahay subxaanahu wa tacaala ama gabar ha haato ama wiil ha haato inaanay mar dambe ilaahay calaaqa la lahaanin subxaanahu wa tacaala oo markaasi ay noqdaan qof ay akhlaaqda islaamigu agtiisa ay raqiis ku tahay inay noqdaan wasaa'ilay leedaha marka arrintaa naftigeeda wasaa'ilkaas ay leedahay way iskhilaafaan markii qofku ilmuhu ay joogaan waddan muslim iyo markay joogaan waddan reer galbeed waa iskhilaaftaan haddi jiraan maalan waddamada muslimiinta markay mubashiriinta samaynayaan waxa weeyaan madaarisay dhisaan markaasay tijni- tajhiis ku sameeyaan buug bay u keenaan alaab bay u keenaan waxay doonayaan dhan bay soo raraan meeshay keenaan kutubtii fictioniska ahayd iyo wixii oo dhan baa loo keenaya ilmihii ay akhrisan lahayn iyo qisaska xubbiga iyo balaayi oo dhan iyo halkaasaan lagu keeni jirin iyo maanta markaysaa qisaskii ama maanta markaysaa qiso loo soo dabiray oo inta nin soo qoro oo kuleeyahay waxaase shakespeare baa sameeyey qisadan ingiriiskaad ka baranaysaa soo aqri oo kaleeto laakiin qurun iyo balaayo ay salka ku hayso oo kaleeto ayaa loo keenaya waa fictioniskii wey haddayna iskool dhisinna iskool dhisanoo meersa intuu yimaadaan bay leeyihiin waxaan kuu keenaynaa adawaadkii kaleeto buug baan idiin keenayna waan idiin daabacayna buugtau daabacaayo iyo waxa uu keenayo kulligoodoo dhan wuxuu asagu ogyahay inay mukhatab yihiin oo ilmahan ay maskaxda looga kharibi karo mutaalacaadkii oo kaleeto daax xuseen oo naloo qaybi jiray oo kaleeto intaasoo dhan waxaa loogu samaynayaa in laga dhaadhiciyo afkaartii freud iyo darwin iyo maanta markasta novelist loo sameeyo xaqaa'idka qofka looga burburinayo iyo ana freud iyo kutubtii ay qorana baktiga ahaa in laga soo dhergiyo iyo maanta markaysa skinner iyo wixii lamid ahaa iyo john biaget iyo baktigoodii in laga dhergiyo oo maskaxdooda inta loola tago bakti lagu cabeeyo ayaa la doonaya afar labaatanka saa haddaad aqrido adigan weyn oo bani aadamka ah diinta kala garanaya ayaa kugu dhacaya khalkhal kugu dhacaya mararka qaarkood waa wax loogu talagalay in afkaarta ayada laga dhaadhiciyo oo madaaris loo sameeyo waaweyn oo laga dhigay maanta dad abwaana ah oo laga dambeeyo oo boqolkiiba boqol fikradoodu ay tahay niman mufakiriina la yidhaahdo ayaa loo sallaxay kulligoodna badankooda waa yuhuud wey intaas kutub la daabacayo iyo intaas majallaad la qaybinayo iyo intaas brograam la keenayo dhammaantood waxaa loogu talagalay qofka in loogay diintiisa inuu ka taxaruro islaamigaa qiyamkiisa akhlaaqigana lagu burburiyo suluugiisana la baabi'iyo oo aanan loo kala aab yeelin qofkaasi markaa kadib wixii uu qaato xorriyadiisa noocay doonto inaan loo kala aaba yeelinin taas waa bilaadda muslimiinta beledkan aan ku noolnaa marka ee sida sweden iyo maraykan iyo kulligood waddamada reer galbeedku waa isku wada aabiyo hooye sida loola dhaqmo ayaan doonaya inaan wax yar ka idhaaho awalan iclaamka marciga ah iyo midka maqruuga ah waa midka lagu damira weeyaan tiigiigaas ilmuhu uu fiirsanayo haddaad maanta dhan la taagan tahay ilmaha hortooda waxaani waa bakti kaa yeeli maayo tiigigaasaa xukuma majallada waxauu ka aqrinaya xukuma joornaalka waxau ka aqrinayaa xukuma asagaa kaaga xoog badan waayo waxaa kaleetoo jirta oo free ah hameenkii saqda dhex markii la dhaafo in aflaamta jinsiga ah siday taa looga soo daayo ay ilmihii aflaamta jinsiga ah siday taa u fiirsanaya markii ay dhaafdaada midnightkii aadii hooyadii ay hurdeen maxaa dambe to halkaa ka qabanaysaa kolkaas labadii isdhishaa isfuulay marka dambe bractical isku samaynaya wiilkii gabadha isla dhashay ayaa isfuulay marka dambe marka waxay noqonaysaa akhlaaqiyaadka meesha ugu si sahlan loo baabi'i karo waayo gurigoodiyaa timid adiga janalkiina free baa laga dhigay ma xiri kartid adugu oo waxaa laga dhigay midkaa kabilkii la socdaa laga dhigay si alla saa samaysa waa kugu adag tahay balaayo gurigii aad soo dhigatay adiga akhlaaqdaadi aad ku damirtay aad ku baabiday iyo halkay kuu taal taasi waa mid weyn waxaa kaloo ka sii darantaa xataa aabbihii caadiga ahaa iyo hooyadii caadiyadda ahayd markii arrintan ay soo gasho say marka dambe u leeyihiin ilmuhu may korinina adinku fiirsada gelinka dambe hamiinkii fiirsada waxaan markay leeyihiin ayagaa ku dhacda marka kharaabkii ku dhacay hooyadii way kharribantay aabbihiina wuu kharrimay ilmihii soo kalena markii dambeta way kharrimeen wayna ogaadeen waayo iyagoo fiirsahay mararka qaarkood ilmihii soo kacayaan ugu imaanayn saaladii marka ma haray karaan mana dadbi karaan cajaladihii bay soo qaadanaya waxay leeyiin ilmihii waa hurdaan aan anagu marka dambe fiirsanno waxaa ku dhacaya ninkii inuu jinsiga ka daalo markee naaqaawan buu fiirsanayaa oo la fuulayo qurun ah haweenayda jinsigii inay ka daasho labadii qof inayna isuba baahanin ood arkay siday ku leeyihin saykoloji kale markaasi labadii qof raqba isuma hayaan ha bered waa qabowday ninkii haweenaydin waa qabowday waayo wixii markii qofka laga qariyo qofka u haya raqba u haya laakiin haddii hamiin kasta la daawanayo oo baktigaasi horteeda ay yaalleen ninkiina haweenaydii ijtihayn maayo haweenaydii ninkii ijtihayn mayso waa mid aan idin leeyahay ogaada psychologically qofku markuu fiirsado aflaamta khaliicada ah waa ka tegaysaa raqbal jinsiya way ka tegaysaa bil labo saddex afar midna haweenaydii u baahan maayo marka waxa weeye cabad badan baad markaa ku arkaysa waxaad leedahay niman badanoo odhanayo haweenaydii tabar uma hayo nin badan oo gabadhooda cabanaysa ninkii waa meydii meesha iska yaalla maanta ma arkaysaa qaarkood ay leeyihin xataa tabar baan ka raadin inaan bal aanu ku aanu miir nagu soo gaxay waxbaanu ka raadinaynaa ay uga sii darto uga sii darto uga sii darto gurigooda ku dumo marka dambe eber ku noqoto dabcan asaga waa damirmay akhlaaqiyan ayadii waa damirantay ilmihii waa damirmeen qoyskana waa baaba'ay mashaakilkaas iyo balaayadaas ayay leeyihiin maanta ma arkaysaa arrimaha noocaas oo kaleeta ah ilmihii waxaa u macallin oo u shaarica iyo u macallina haddana wuxuu arkayaa kalaaskii dhexdiisii ayadoo laba wiilkii gabadhi isku dhegan yihiin oo ninkii weynay haweenay digdidka isku dhegan yihiin oo xadiiqadii markay samarka tahay ay isku fuushan yihiin oo balaayo dhan buu arkayaa oo isdhunkanayaan ilmahaas yarkaa marka shahwadii waa lagu kiciyey waa ilmo yar weeye wuxuu doonayaa waxa dadkaani ay samaynayeen inuu gaaro doonaya ama gabadhi inay gaartay doonaysaa haniinka dambeta gabadhi waa cararaysaa dib bay odhanaysaa meelay ka raadisay gaaraysaa wiilkana haniinka dambeta dib buu odhanaya meelu ka gaarayo arrintaa doonaya waa musiiba kubraa waayo waxyaalihii lagu samayn jiray qarsoodiga haddii bannaanka ay ilmihii ku arkayaan waa ku ta'asurayaan markaa waxaana samaynaya shaaric ayaa samaynaya shaarica marka adigu malihid waa shaaric kaafir weeye oo loogu talagalay qoyska in lagu dumiyo hadi jeeraane waxaa loo leeyahay laga guurana kaasaa ugu asaldhiga waayo shaaricii soomaaliya ama shaaric muslimka ah nin iyo haweenay isku dheggan ma arkaynin xadiiqa ama beer la joogo laba qof oo isku saaran ma arkaynin maanta ma arkaysa haddaad doonta ha ahaatee wax samaynay mayna arkaynin waxaasoo dhan meesha ma jirinin baktigaasoo idil ma jirin markaa marka qofkii waxaa ku dhacaya markaasi cifadiisii diinigaas waa burburaysaa akhlaaqdiisi way burburaysaa wax allaala wax waaba yeelaya markaa ma jirto isaarat shahwati lilbinti walbalad waa lagu kiciyey meel uu ku guto ayuu marka dambe raadinayaa dariiqa xaaraanta ayuu raadinaya dowrka mudariska oo midkaanu sheegnay iyo mudarasada dad loo soo tajniidiye weye qofka akhlaaqdiisa inay kharibaan oo ay baabi'iyaan oo dukun daakun ka dhigaan dhallinyarada wiil iyo gabar midka doonta aadee waxay barayaan ay uga sheekaynayaan fii daakhili lfasli ayay uga sheekaynayaan camaliya jinsiya uga sheekaynayaan siday tahay ba uga sheekaynayaan bal waxay keeneen ayadii oo maanta kalarid ah ayaa loo keenay dadkiio isfuulaya dadkiio jinsigoodii xibnahoodii bornogaraafigoodii la samaynaya ayaa loo keenay oo leeyahay waa sexual orientation la leeyahay ilmihii baa lagu barayaa kalaaskii kaaska adigu melihid macallinka melihid manhajka melihid ilmahagiina waad u dirta meesha waxa ay soo barteen oo tacliin looga soo dhigana waxa weeye marka xalligii muxuu noqonaya kolkaa bikulli jur'a ayay haweenaydu ku leedahay gabadhii naa samayso boyfriend samayso bikulli jur'a ayay ku leedahay wiilkii war girlfriend samayso bikulli jur'a ayaa lagu wiilkii iyo gabadhii dhowsanaayeen ee fasalka ku jireen dhinacooda ayaa lagu samaynayaa calaaqaadkii jinsigaa lagu samaynaya ayagii xanaaqsane maalin kasta guryamayay ka soo baxayaan meeshii gurigiina waa joogaan marka ayagii balantiskii iyagoo iska soo horjeeda arka dambe gaab bayna u dhexmaray marka dambe ilmihii marka waxaa u xoog badan mujtamacan gaalka ayaa u xoog badan kolka marka dambeeto asagaa hariib noqonaya gabadha xijaabana xijaabkeeda hariibay noqonaysa wiilka dhowrsanaantiisii hariibu ku noqonaya marka dambeeto isagaa la haaraamaya waxaa la odhanaya adiga naftigaaga ayaan ahayn nin fiican ahayn gabadhii naftigeeda waxaa la odhanaya waxbaa kaa qarribanoo maanta caqliyadaadaa qarriban kulli waxaasoo dhan waa lagu eedaynayaa waa musiiba kubra oo cifadoodii lagu tarax tegayo ama maanta ma arkaysaa la baabi'inayo wey qofkii marka markii ciriirigaas uu galo iyo tadaayiqaadkaas uu galo wuxuu isku dayayaa marka qofkii inuu qarxado marka dambeeto uu ka boodo meeshoo dhan kulligeed ka boodo ayuu keenaya ilmuhu waalidkooda ma necbaadeen hadday dhul muslim joogaan maanta gabdhuhu waalidkood ma ka soo horjeestaan hadday dhul muslim joogaan wiilku kama soo horjeestaan aabihii iyo hooyadii hadduu dhul muslim joogo masaa'ibkaasoo dhan ayaa meeshii yaalla waxaad kaloo ka teginin telefoonka ay ku dhegayiin afar labaatanka saac ama gaal baad la hadlaysoo soo wacaysoo guriga ku soo wacaysa ayadaa wiilashii guriga ka bixinaysa gabdhihiina waxaa soo wacaya wiilal baa soo wacaya ama soomaali aadan ama keyrkooda aadan ayagaa guryihii ka bixinaya internet bay ku wada xiriirayaan oo xuduud aan lahayn email bay ku wada xiriirayeen oon xuduud lahayn dabcan siday ogsoontihiin markii email iyo internet la soo galana bornografigii iyo taswiir acdaa aljinsi oo dhan ayaa laysu sawiraya meesha ka soo baxay marka waxaa soo baxaya bakti oo dhan ayaa soo baxay ha iloobinin dowrka ay sineemadu ku leedahay iyo fanaaniinta iyo fanaanaadku ay ku leeyihiin ilmaha ta'fiirka ay ku leeyihin ha iloobininna taa naftigeeda dowr weyn bay ku leeyihiin ayagaa darashada ka saaraya heesihii bay dhegaysanayaan baktigoo dhan bay dhegaysanayaan bobkii bay dhegaysanayaan wax allaala wax ka maqan ma jirto haba yaraatee guriga ilmuhu xataa markuu kula joogo adiga kulama joogo maskaxdooda kulama joogto kaama tirsana adiga xataa ayaamaha uu kula soo hoyanaya kaama tirsana adiga maadaama waxaasoo dhan ay meesha yaaliin waxaadan iloobin oo kalayto oo ay wax ku kharibaan waxaa ka mid a cayaarta la kawinayo fariiq la samaynayo kuradan la samaynayo guruub wiilalaa la samaynayo guruub gabdhaha la samaynaya cayaartiyaa la isla ciyaaraya mar waa kala soocan yihiin mar waa isku darsan yihiin intoo dhan baa la samaynaya waxaadan ka tegin in loogu talagalay ilmahan adigu aad leedahay in loo sameeyo kaamba in loo sameeyo oo asbuuc ay ku jiraan oo laba asbuuc ay ku jiraan oo billa ka xigta haddii la doono meel alla aadan aadan ka warqabinin wax la soo bar midna aadan ka warqabinin waxaadan iloobinin in had iyo jeeraale fursadda ugu yar oo ay helaan nimankan gaalada ah ilmaha muslimka maadaama ay ku ogyihin inay yaro dhowrsan yihiin inay daa'iman sameeyaan waxa la yidhahdo introduction ama introducing boys to the girls and girls to the boys inay sameeyaan hadda jeeraale yani wiilka gabadha in la baro gabadhana wiilka in la baro hadda jeeraale oo marka gabadha ee xoogaa yar baqbaqda la yidhaahdo no way they can't talk to you what are you talking about hooyada yabaa kulama hadli karayaan waxba kuma geysan karayaan take your time enjoy your time boyfriendgaaga la soco maxaad ka what you talking about oo laga dhigo qof asagiiba shameful ah laga dhigo oo oo maanta waxba kala garanaynin marka ay ku dhiirihadaan jur'adaas iyadaa lagu baro hadii jiraale oo laga dhigo maanta ma arkaysaa juzu min xayaatihim alyawmiya laga soo dhigo dabcan suyuuniyada iyo waxyaalihii aan sheegay wakhtigiina wuu iga dhow yahay sidaan filayo suyuuniyada iyo maasuuniyada iyo cilmaaniyada iyo qaadyaaniyada iyo bahaa'iyada aan dib u dhigo iyo raafidada intaba aan dib u dhigo marka aan iska daayo haddaba waxa aan doonayaa hada jeeraale inaan ka hadlo calal xalligu muxuu noqonaya kolkaas yacni si yaroo gaaban dadka bahaa'iyada la yidhahdo iyo qaadyaaniyada iyo raafidada intaba iska jira kufaarta waxba kama sokeeyaan iska jira yay isaakiin dhigin muslim yay masaajida agtiinna ka samaysanin hadday ka samaystaanna ilmihiinna iyaana ku xaraynin shiicadu muslim maaha ee qaadyaaniyaduna muslim maaha yacni axmed alqaadyaani mirza khulaam oo asaasay oo qaba inay maanta ma arkaysaa meeshu magaalada ku dhashay ee qaadiyaan la yidhahdaa inay tahay kacbadii oo kaleta inay la mid tahay bal ay ka fadli badanta makiyi madiine ayuu rumaysan yihiin marka waa wakti kaleta calallah in haddaan u soo helna inaan ka hadalno mal xallu marka inaad ii dalbasay maxamarshaadow kaa dooni maayo galabta oo dhan reer galbeedka dhibaatadooda intaa daldalaysa iyo ka badan baan kula ogahay muxuu yahay xalku xalku waxa weeye in la sameeyo madaaris islaamiya in la sameeyo iyo masaajid isla jira waa adagtoo lacag badan baa ku baxaysa laakiin ama lacagta dooro ama ilmahaaga dooro ama lacagta dooro ama ilmahaaga dooro haddii aadan doonayn inaad masaajid iyo madraso isla socoto samaysato ilmuhuna kuugu tukadaan salaadaha intay meesha joogaan macallin muslimana aad u geysato salaadiina ay kuu barteen haddaad diiddo waa inaad ogaataa waxaan ay tegayaan intaasoo dhan in lagu samaynayo ogow marka ama ilmahaaga dooro oo cayn oo lacagta hur ama waxaad doorataa lacagta oo ilmahaaga ka samar marka haddii aad guurayso oo aad qaxaysid ahlan wasahlan intoo dhan waad ka nabadgelaysaa maxaa yeelay mujtamaca muslimka ahi kulligiis waa tarbiya weeye haweeney aadan aqoonin iyo aabba aadan aqoonin baa ilmahaaga qaladka ka celinaya marka dariiqa ku arkaan hoy maxaad samaynaysaa adeer hoy maxaad samaynaysaa odhanaya ayagaa wax wada baraya mujtamacu kulligiis waxuu ahaa dad kuu tarbiyeynaya ilmaha ayuu ahaa shaaricaa kuu tarbiyeynayey guriga kaletay tagaanbaa kuu tarbiyeynayey maanta ma arkaysa qofka xumaan ku arkay ku dhundhuuntaanbaa kuu tarbiyeynayey yani midka faasiq ah soomaaliga ahi xataa waa dhaamaa gaalada kalayto waxaa laga yaabaa wax badan in mararka qaarkood oo caymiyo ayaa dhici karta marka haddii ay tahay sida saxda ahi in laga guuro waddan muslim ayay ahayd waajibka haddaan la guurin inta la guurayo waa inaad samaysataa madrasa islaamiya waa inaad samaysata iyo masaajid isla socotaa waayo cid kale kuu tarbiyaynaysa oo wax hoy ku odhanaysaa ma jirto oo ay gabadhi iyo wiilkiiba ay wax ku bartaan usuusha diintooda ay ku bartaan waa inaad samayso wey taasi waa kow waa xalliga koowaad wey xalliga labaad waxa weeye inaad samaysid meelay ilmuhu ku ciyaaraan iyo meelay ku raaxaystaan dhallinyarada iyo wiilashaba oo barnaamijyo tarfiihiya aad u samayso oo had iyo jeeraale aad u samaysid adiga gabdhihiina meel aad ku kulmiso barnaamij tarfiihi aad u samaysid wiilashiina barnaamij tarfiihi aad u samayso waa inaad samaysaa had iyo jeeraale oo ay wakhtigooda daa'iman ay ku helaan inay tahay arrin wanaagsan oo fan ah ay soo heleen yacni matalan haddaa intay sharikadaha qaarkood u tagtaan meelaha ilmuhu ay ku ciyaaraan aad samaysaan oo la yidhaahdo halkaa hala tago waalidiintuna lacagta ay iska bixiyaan marka hadda jeeraale sida meelaha ilmaha malaacigta ah oo la geeyo oo kaleeto aa meel noocaasa la sameeyo oo maanta looga sameeyo xataa meel qaxwada ay ka cabbaan oo ilmihii markay meesha cabaar ciyaaran loo jeediyo darsi diiniyo ruuxiyo loo jeediyo mararka qaarkood af soomaali lagula hadlo waxaad mooddaa inay dhaami lahay marka waxaad lagama maarmaana in loo sameeyo meel badiil ah oo ay uga kaaftoomi karaan arrimahan ayada ah in loo sameeyo hadda jeeraale oo haddii kaam la samaynayaan dad muslimiin kaamka ay u sameeyaan gabdhihii ay gabdho kaleeto wadaanoo loo sameeyo meel kaama haddii wiilashii la wadayana wiilal ay wadaanoo meel kaama loo sameeyo akhlaaqiyaadkii iyo qurunkii lagu daldalayna intii laga tirtiri karo laga tirtiro saddex in la baro ilmaha luqadda soomaaliga in la baro oo maanta ma arkaysaa xataa haddii aadan madraso samaynin macallimiin nimana in la weydiisto dowladdooda luqadda soomaaliga ilmaha baraya oo markaa luqada soomaaliga ay barayaan diintii u dhexgeliya waxa ilmaha loo baraya la socda hadi jeraale markay la kulmaanna xisadooda ayagu ka dhaqo isku daya intii balaayadii inay ka baabi'iyaan oo maanta ay had iyo jeeraale waajibaadkooda ay gutaan dadka soomaaliyeed ama lacag ha lagu siiyo ama volunteer ha kula shaqeeyeen in madaariska la tago oo volunteer laga noqdo oo waxaa la samaynaya breshar xoogle la saaro gaalada waa lagama maarmaan wax alla wixii ay jaaliyaddu ogol yihiin jaaliyadda xoog ay leedahay iyo quwadna in lagu ataago ayaa laga marmaana dowladda waxbarashadeeda in lagu ataago oo la yidhahdo ilmahanaga waanu soo qaxnay diintanada haddaad ogoshihiin inaan ilaashano naga daayo waxyaalaha aanan ogolayn oo haddaad ka hadlaysaan maanta waxyaalahaad ka hadlaysaan daa'iman waa inaan wax ka ogaano oo dad kafaacaloo luqadii bartay baa joogee inaan la sii dayno ilmihii inta baabuurka la saara aan laga harinin oo macallinta subaxii gaala loo salima ama gaal loo salima aan looga harinine waalidiinta iskuulka volunteerka uga shaqaynaysa dhallinyarada waxbarashada maanta shaqada raadinaysaaba in ay isku taxallujiyaan inay tagaan dabcan looma ogolaanay oo dagaal baa ka sokeeya marka luqadii soomaaliga had ilmaha in loo darsaa waa lagama maarmaan waddankooda in la jeclaysiiya waa lagama maarmaan bandiga afaraad waxaa weeye ciyaalka in la jeclaysiiyo waddankoodii in la jeclaysiiyo beledkoodii asalka ahaa oo aan loo cayn daa'iman soomaaliya inaan laga dhiginin meel balaaya ka dhacday oo dadka lagu cuno oo dhiigga lagu daadiyo oo inkaari ka dhacday inaan laga dhigine beledka ilmaha in la jeclaysiiyo asalkooda ahaa diintooda in la jeclaysiiyo caqiidadooda in la jeclaysiiyo islaamiga aheyd oo siiradii rasuulka iyo siiradii saxaabada iyo taariikhul islaami in looga sheekeeyo tacliimta xalaasha iyo xaaraamtana ilmihii in la baro hadi jeeraliyo wuxuu ku tacalluqa umuurta diintooda waan lagu sii daynin intaa keliyata ilmihii daa'iman wasaa'ilka wax alla waxaad ku saytarayn karto inaad isu tagtaan oo arrintaa ayadaa laga fikiro shan waxaan ku talinaya in la asaaso madaaris islaamiya waxaan dhihi lahaa dhib badan ayaa imaan doona difaac in la samaysto jaaliyadda la sameeyo dad mudaaficiina daa'iman madaariska islaamigaha la asaasayo falsafadda ay ku fadhido iyo waxa laga doonayo heritageka ama culturekii ummadda oo la ilaalinaya inay tahay oo dad loo kawino hadi jeeraale dowladda ku sallidan oo maanta newsbabarska ku qoraya in la dulminayo oo dadkii baqdi badan lagu haayo bannaanka lasoo dhigo waa laga maarmaan waayo taasiisu almadaaris alislaamiya daa'iman waxay cabsi gelinaysaa kufaarta waxay cabsi gelinaysaa cilmaaniyiinta nimanka isku tilmaama ama calmaaniyiinta soomaalida ayay cabsi gelinaysaa waxay cabsi gelinaysaa munaafiqiinta doonaya dadka in diinta laga saaro o dhan bay cabsi gelinaysaa marka waxaasoo dhan iyadoo ay jiraan dad soo taagan oon la kari karin rag iyo dumar isku duuban oo ilmahooda caaminaya inay soo baxaan dowladdana iska daafacadi jiran waa laga maarmaan weeye mutawaqacu wuxuu noqonayaa inay dowladdu la dagaalami doonto madaariska iyo masaajidka intaba inay la dagaalami doonto waa naadiyaalka islaamiga inay dowladdu la dagaalami doonto marka ha ka sugin inay ku siin doonaan dhaqaalo iyo lacag aad ku socodsiida ha ka sugin daa'iman bal sumcad xumana lagaa faafin doonaa waxaan dhihi lahaa toban fasal oo qariban waxaa ka fiican shan fasal oo si fiican aad isugu tagtaan ayaa ka fiican marka sumcada lagaa fahallayn doono oo iyo tasalludka iclaamka waa inaad had iyo jeeraale u diyaargarowdaa waayo waxay muujinayaan had iyo jeeraale wax allaala wixii xumaanta dadka muslimiinta ee islaamka daa'iman muujinayaan iclaamku markay raadsanayaan ma raadsadaan wixii qumanoo qabata ma raadsadaan lix waxa weeyaan usarka iyo mujtamaca musaqarka ah ee ummadda ee rag iyo dumar ka kooban inay isu tagaan oo ay gacmaha isqabsadaan ragga iyo dumarku ama ha ahaato mid keligeed ilma la dhacdhacaysa ama laba wada joogta ha noqotee ragga iyo dumarka mujtamaca muslimkaahi ee yaree meesha jooga muslimkaahi ama soomaaligaahi inay isqabsadaan gacmaha inay isqabsadaan oo ay iskugu tagaan inay tahay nin uu ceel laga soo bixinayo nin walbaba uu xarigka gadaasha uga dhegan yaho lasoo jiidayo kale in laga dhigo yacni lacagta layskugu tago xoogga layskugu tago caqliga layskugu tago dagaalka layskugu tago waa la dagaalamaya marka cidyahan lagu dagaalamo weeye kolka waa inay isugu tagaan mujtamaca yaree soomaaliyeed isagoon kala harinin inay isugu tagaan dhammaantood ilmahooda siday u soo caynsan lahaayeen iyo siday u tarbiyayn lahaayeen iyo dhallinyaradii siday u badbaadin lahaayeen waa inay ay hadi jeraale ku dagaalamaan oo iskugu tagaan qiimaha iyo aadaabta iyo akhlaaqda islaamiga ilmuhu ay leeyihiin kor in loo soo qaado inay iskugu tagaan mujtamac isagiiba kala daadsan oon is arki karinin oo bari iyo koofur u kala jeedahay waxba ma is caymi karo yani mujtamaca yuhuuddu waxyaalaha ku isku caymiyo waxaa ka mid ahaa ayagoo dhan ayagoo col ah ayay dhinac ka wada duuleenoo marka wax walba wada qaateen could you believe inay maanta taagan yihiin isagoo wasiirka lacagta inuu kuleeyahay annagu minority anaa weli wasiirka lacagta waddanka wey kolkaasuu ku leeyahy minority anaa weli kolkaasuu rabaa inuu lacagtii uu hayo minority ahaan ku qaatuu rabaa wuxuu rabaa sharikadihii waddankaysa iyagaa ah wuxuu rabaa dhaqaalihii sharikadaha inuu maanta jewish masalan family otowa magaalada otowa jewish familyga waxaa la yidhaahdo centerka wax alla wixii qadaayaad ah oo oo yuhuudda la soo kulmay markaskaasay la aadaan waxay gaareen jaaliyaadka kaleeto oo meelahaas kale lacagya xataa inay lacag siiyaan si ay u kasbadaan ayaga naftigooda oo codka yuhuudda ugu xoojiyaan oo yuhuudda loo eedaynin yaa lacagta siinaya dowladdu ka qaadanaya hadduu iskoolka dhistay shan iyo sagaashan dowladdu ka qaadaya sharikadahu ka qaadaya yuhuudda wuxuu ka qaadaya ummadaha kaleto businesska u ka qaadaya minority buu ku qaadaya wuxuu ku qaadaya maanta ma arkaysaa jinsiyu ku qaadaya wuxuu ku qaaday dhinacyo badan uga qaadaya wixii waa dad soomaaliyahoo muslimoo ilaahay diintiisa rumaysan rasuulka ilahi maxamed rumaysan aan ahayn isku kitaab rumaysane yaan lagu kala tegayni ilmaha inta la iskugu tago ha la soo qabsado hala muujiyo arrinta ayadaa waxaan toddoba odhan lahaa oo xalli aan u arkaa sharta kufaarta dadka iyo cilmaaniinta munaafiqiinta iyo fusaaqda iyo dadka fitanka jecel oo dhan waxay ogsoon yihiin dowrka ay gabadha muslimadda ay ku fadhido marka qoyska meesha laga dumi karaa inay tahay hooyada oo la qarribo inay tahay waxay u kaashanayaan gaalada marka hooyooyinka la dagaalamaya aabbihii la dagaalamaya guriga ka erihya inay ilmaheedii ay baabaynaysa ha ogaato aabbaha khamrada guriga la soo gelayaana ha ogaado inuu ilmihiisii baabaynaya aabbaha xaaskiisii la dagaalamayaah ee waddanka gaalada kula dagaalamaya inuu ilmihiisii baabaynayo meesha ka tegaya ha ogaado marka waxay daa'iman doonayaan intaasoo idili inay gabadha ku dhiirigeliyaan inay qoyska la kala daadiyo oo kala burburo inay ku dhiirigeliyaan hadda jeeraale maxaa yeelay laba waalid la dagaalankood iyo hal waalid la dagaalankood hal waalid la dagaalankiisa fudud markii iyada lagu sallido ninkii inay erido ama asagu gabadhiioo weriyo midka ilmihii ku soo hareen kaligiis waa sahleen waa laga qaaday waxaa leey maalinka dambeeto uma fiicna ilmaha marka waa in laga qaada aabihii hele ama hooyadiina waa laga eriyey marka daa'iman waxay mudri ku yihiin ee og yihiin gabadha qoyska muslimka haysta dhigiisa inuu gabadha yahay marka gabadha in la qarribo ilmaha haysta in la qarribo waa lagama maarmaan laga dhaadhiciyoo la yidhaahdo maanta xuquuqdii haweenka soo cesho maanta maarkaysaa inta raggu maraya mar maanta intuu ka shaqaynaya ka shaqeey maanta maarkaysaa waa inaad feminist ood u doodaa haweenta xuquuqdoodii la socoliy waa inaad u doodaa dharkaan lagugu dada waa inaad iska dhigtaa lacagta maanta maarkaysaa inayd adiga maamushid weeye ha maamusha lacagtay waxay maamulayso kulli taasaan leeyahay ragga waxaan leeyahay ka hara lacagta haweenku maamulayaan iska daay mushkilad ma lehe laakiin waxaan leeyahay gabdhuhuna waa inay dareemaan dhibaata inay ka haysato arrintaa iyada marka dowrkaas takwiin alcusra iyo maanta ma arkaysa tarbiyat alatfaal way og yihiin haddii hooyadu nabad qabto ee caafimaad qabto inaan laga qaadi karin way og yihiin marka waa in hooyada la kharibo weeyaan takriib iyo fasaad in badan in lagu sameeyo hooyadii ayay daa'iman ka fakeran iyagu waxaa laga maarmaan a marka inaan ka murugoonna annagu haddaynu nahay dadka diinta ku lug leh iyo dadka cuqaasha iyo odayaalka xuquuqda gabadha haweeneyda muslimadda in aad loo kor loogu soo qaado in maanta ma arkaysaa la dhaqaaleeyo hadi jeraale inaan la fiirinin casaraadka ay leedahay iyo dulduleelada ay leedahay iyo mararka qaarkood hadday ku dharbaaxdo iyo mararka qaarkood hadday ku maanta hadal kugu gujiso inaan si gadaal loo eeginin maxaa yeelay soomaalidu waxay yidhahdaan maamaha waxay yidhahdaan haddii dhibdhacay yidhahdaan dhabaqa meel beesh hadduu dhibdhaco dhabaqa meel beesh laba nina iscaaycaayo midbaa burqaato madaxa qaca kale siiyimid burkii madaxa kala jabsi ninkan ayaa muuqdee caydi la iscaay ma muuqato marka soo sidaa ma ayaas ma muuqato marka haddii gabadhu ku dharbaaxday hadaadu gabadha uu ninku dharbaaxay haddii wax lays yidhaahday haddii laysku xanaanaaqo macno male waxaasoo idil kulligood maadaama ilmaha laleeyahay aynu ilmaha cayminno ilmaha ayaa ka muhiimsan marka ilmaha hal cunug oo gaaladu qaadata waa ka dhib badan yahay ummad dhan oo kaleeto oo luntay waa ka dhib badan yahay marka waa in dowrkeeda gabadhii la aqoonsado adoogu hadduu ku yidhaahdo yidhaahdo na meel ma soo wareegi karayo ilaa adiga joogitaan kaagala'aanteed mooye waa xaqii wey taas haddii ilmihii kaa dayacan yihiin miyaad guriga usoo wareegi karayso muxaadarana ma jeedin kartid meel kalena ma aadi kartid qaxwana meel kale kama soo cabi kartid laba ninna lama fariiso haddii ilmihii kaa dayacan yihiin marka dowrka ay hooyadu ku fadhida in loo qoro oo la yidhaahdo wax allaariya waxa muuqda oo idil kulligood adiga culayskaas adoo kugu dhaco ogow waan ku ogahay in la yidhaahdo wax weyn bay taraysaa hadi jaraale marka gabadha dowrkeeda iyo kayaankeeda in loo aqoonsado iyo mas-uuliyaddeeda oo maanta ma arkaysaa lagu qadariyey waxa ay mudan tahay oo karaamo iyo ixsaan ah oo wixii la siin karo iyo bedel kulli la siiyo oo hooyada loo jajaba ama xaaska loo jajabahay waa arrin weyn oo muhiima jiddan weeye maxaa yeelay inta ay culays ku fadhido wax uu dul qaadan karaa hooyo keliyata intay ilmaha u dulqaadato toban aaba uma dulqaadan karto haddii laisugu geeya hal qoys keliya toban nin uma dulqaadan karto intay hooyo u dulqaadato walla gabar keliya intay dulqaadato toban nin u dulqaadan karin marka waxaanu leenahay yacni ilaahay laga boqo oo gabdhaha maanta xuquuq badan ayay leeyihiin marka xuquuqdooda ayaan laga inkirin ee waa in loo oggolaada waxay ugu yeerayaan gabadha muslimadda ah in ay maanta dharka dhigato oo xijaabka ay ka tagto oo ragga ay dhex gasho oo meel kasta ay ku dhexdhacdo oo fasalka ay ugu tagto oo camalka ugu tagto oo shaqada ugu tagto oo guriga ugu tagto oo maqaha ugu tagto oo dharkao dhan ay iska tuurta ayay doonayaan nimanka calmaaniyiinta iyo gaalada oo isla socda dhammaantood way dhiirigelinayaan oo waxaa la siinaya lacagtii oo waxaa leeyahy ordoo tag meelaha lagu raaxaysto oo weliga gaarkiisa tag oo dharka dhigo oo maanta ma arkaysaa culayska iska yaree oo xafalaadkaaga banaadiqda ka qayb gal oo ibliiska iyo kulli wixii oo watoo dhan waa in lagu dhiirigeliyay doonayaan iyagu maadaama iyagu ay leeyihiin intaasaan idin ogolnahay intaas ka badan in muslimiintu u ogolaadaan oo ragga gabdhihii u ogolaadaan oo laga dambeeyo oo wax la taro ayaa waajiba runtii intaasoo dhan aan la ihmaalinin waayo qofku waa bani aadam weeye wuu dagmi karaya mararka qaarkood marka inaan la baylihin gabdhihii oo maanta ma arkaysaa aanan la dayicinin ayaa lagama maarmaana dabcan gabadha muslimadda dharka inay dhigato marnaba kuma dhiirigelinay gabadhii dhar laana tii arag tahay inay qabato dharla-aanta ka soo qabato weeye marka dowrkaas ayagu ay doonayaan dharka inay ka siibaan oo caariyaatin kaafiyaatin caariyaatin maa'ilaatin mumiilaatin inay ka dhigaan bay doonayaan iyagu marka annaguna inaynu xuquuq siino oo kayaan jira aynu ka dhigno oo rag iyo dumar isku duuban aynu nahay oo diin dad wada ilaashanaya aynu nahay taas ayaa lagama maarmaan oo cadowga sifida loo qabto waa lagama maarmaan gabadha muslimadda dharkeedu waa inuu noqoto maxaa yeele dharkaas waa waa dagaal wey waa madfac weeye xijaabku waa madfac gaalada ku socda weeye waa madfac munaafiqiinta ku socda weeye waa madfac calmaaniyiinta ku socda weeye marka madfaca gabadhu ay sidayay dhigan madfaca ay sidaahay waa xijaabka weye dhigan diinta weye dhigan shaqadaya ku dhigin fasalkaya ku dhigin shaaracaya ku dhigin marnaba yay dhigin gabadhu xijaabka iyo hubka ay sidayay dhigin waayo waxay taraysaa wax badan ayay taraysaa ilmaha waa in la dhiirigeliya acyaadda dadka muslimiinta ay leeyihin waa in la dhiirigeliyo oo ilmaha wax alla wixii loo gadi lahaa acyaadooda loola fiirsado islaamka ilmaha markii ciidda ay joogtana waa in loo soo gadaa wax badan oo ciidda muslimiinta guryaha loo qurxiyo weeye oo maanta markaysaa la tusiyo inay ciid leeyihiin oo ay inay leeyihiin xafalaad la tusiyo weeye oo xataa fasax loo qaado weeye oo maanta guriga laga bixiyo dibadda cunto laga soo siiyo weeye lasoo ciyaarsiiyo weeye oy fahmaan inay leeyihiin ciid islaam oo maanta markaysaa ay aad u qaataan dhar cusub ay iskuolkii kula noqdaan iyo mandar jadiida ay kula noqdaan oo ay yidhaahdaan ciidda nabi ayaa wakhtiga nagi la joogaa la yidhaahdo waa arrinta iyada ah laakiin ciidulfitrida iyo ciidul adxaada waa in laga tago waxa balaayadaah oo laga dhaadhiciyo ilmaha ciidul ummi iyo ciidul walad iyo ciidul miilaadka iyo ciidul usra iyo ciidul ab iyo ciidul cummaalka iyo ciidul rujuula iyo ciidu takhalluf iyo baktigaaso dhan waa in laga tagaa wey marka ilmaha in laga dhaadhiciyoon laga aamusinin ee balaayada gaaladu ay ku dhaqmaydo dhan kulligood la tusiyo shartooda iyo balaayadooda ayaa laga mid ah beenta la caadaystay oo ay ka mid tahay abril ful oo kaleeto iyo in ilmihii laga joojiyo oo kadibka aan la cunsiinin laga tago nifaaqa oo la dhiirigeliyo ammaanada la dhiirigeliyo dhowrsanaanta la dhiirigeliyo xalaasha cunadeeda la dhiirigeliyo cifada in la dhiirigeliyo waxaasoo dhan waxay tahay xalli ilmaha haddii aan la wadi karin waxaan dhihi lahaa dhowrkii qoysba intay isu tagaan dhowrkii qoysba intay isu tagaan oo lacagta isku darsadaan ayagay ilmahooda ha tageen meelaha kutijadaahoo maanta ilmaha lagu soo cayaarsiiyo ama kaamka la geeyo hala tageenoo ilmaha maalinkaas yani hala tageen usbuuc dhan ama laba usbuuc dhan hala tageen yani ilmuhu waa inay dareemaan in ay maanta fasax ku jiraan oo wixii gaaladu ay siin lahayn meel kale lagu sii waa in la dareensiyo hadda jeeraale waa in loo soo diyaariya ilmaha ashridada ay fiirsan lahaayeen fideoga iyo maanta kuwii ay dhegaysan lahayn intaba in loo soo diyaariyo oo aflaamtan gaaladu ay soo diyaariyeen beddelkoodii hadib jeera loo keeno oo khaasatan midka luqada ay fahmayaan haddii ay luqa ay fahmayaan tahay waa in loo keeno hadib jeeraale oo laga fogeeyo aflaamta khaleecada iyo balaayadooda iyo waxa ay ka soo qaadanayaan tijaarada ama maanta ma arkaysaa ay mukhadaraadka dhex geli lahaayeen in laga dhiciyo laga joojiyo lala dagaalamo ayaa lagama maarmaan ah iyo muskiraadka dabcan dariiqa haadi ay u baahan yihin hooyada gabadha ilmaha yararkaa markaad rabta inaad fiirisid waxaad u baahan tahay ilmaha inaad gurigooda gasho marka sariirta hoosteeda waxa yaalla inaad fiiriso laakiin iska ilaali ilmuhu ayagoo ku arkaya sariirta hoosteeda ha fiirin boorsadoodana ha baarin iyagoo ku arkayo armaajadoodana ha baarin iyagoo ku arkayo waxa ay dhegaysanayeen ha baarin haddaad aragto naftooda hawsheeduna waan kugu qabtay hadheh psychologically meeshaad ka soo gelaysa mataqaana ilmaha markay keenaan hooya maanta ma lagu soo siiya dee maanta homework ma lagu soo siiyan bal keenaan boorsadaada aan eege homeworkead ka fiirinaysaa laakiin wixii kaleeto ku jirana waad arkaysaa laakiin adigu homeworkeeda ugu sheegaysa inaad ka raadinayso ilmaha saaxiibka laa waxay soo siiyan dhan waad arkaysaa waxaad arkaysaa cajaladda la soo siiyey oo heesta ah waxaad arkaysaa tan fiidiyagaha loo soo qariyey waxaad arkaysaa majalladda maanta la soo siiyey waxaad arkaysaa wax allaala wixii lagula soo daray oo dhan ayaad arkaysaa weligaa marnaba inaad ilmaha la dariiraysa tusin haddii aad aragto marka balaayaa dhacday oo bedan kugu qabtay hadheh waxaa la yeelaa intaad u fadhiisatid baa la yidhahdaa bal iiga sheekee arrimihii aad soo aragtay indaaragtila iiga sheekee baa la yidhahdaa kolkaasaa looga dhaadhiciya dhinacaas halkaas waayo haddaad la dagaalanto ilmuhu col buu ka qaday dib dambena waxa uu soo qarsado uma arkayso marka weligaa ha la dagaalamin weligaana ha tusinin arrintaa iyadaa waa inaad ilmaha yay saaxiib lihin waa inaad ogaato weeye yacni waxaan ku talin lahaa ilmuhu intay adiga kaa tegi lahaayeen waxaad tidhahdaa ilmaha saaxiibadaada guriga ii ken ilmaha saaxiibadaada guriga ii ken marka gabadhu gabdhaha saaxiibadeeda hala timaado maanta waani cunto sii soo dhoweey inay gurigeeda dadka la soo aado gabdhaha ay la soo aado gabadha bar wiilku inuu wiilasha kaleto guriga la soo aado oo tidhaahdid aad batid oo tidhahda gabdho walaalaha guriga jooga iyo hooyadaa joogtee ilmo maanta wakti aanan ka warqaban ha keenin laakiin waan ku ogola inaad ilmaha guriga keento oo aad suluugoodii iyo markaas aad u diyaariso markay saaxiibo kula noqdaan aad ogaato waxa ay samaynayaan marka ilmaha asdiqadooda inaad ogaataa waa lagama maarmaan gabar iyo wiil midkuu yahaba inaad ogaataa waa lagama maarmaan bal waxaa lagama maarmaana inaad barato caa'iladooda waxaa dhici karta wadaadkii inuu arko cidda ilmahaagu ay la saaxiibkayeen inay yihiin cid fiideo fiirsatay balaayi oo uu yidhahdo beled u tagto guryahoodii ha tegin maya ha samaynin saas cidda qarribanoo taariku salaadka ilmaha ay dhaleen oo ilmahaagu la saaxiibka yihiin soo kaxeeyo guriga keen cunto u kari maanta ma arkaysaa wanaaji ha yidhaahdo marka dambete asagu ciddiisii gurigiinna waa laga fiican yaho guriga cidda kalaa ka fiican marka saasaad ku soo qaadan karta ciddii taariku salaadkaad marka ayagoo guuraya ha ku yimaadeen adiga kolka daa'iman gabadha cidda taariku salaadkaa dhaleen iyo wiilka cidda taariku salaadkaa dhaleen waa inaad soo kaxaysatoo ay dhegaystaan cajaladdan oo salaadoo la tukanaya ilmihii ay arkaanoo ay la tukadaan marka dambe oo cunto loo sameeyooo guriga wax ka seexda aad tidhahdo aad ka soo jiidato halkan inta adiga kaala tegi lahay adigu ka soo kaxayso kuwa kale marka waa inaad fahamtaan arrinta iyadaa waa lagama maarmaan weeye qoyskaas ilmihiisa marka gurigaaga ay imaanayaan adigu marka dambe tacsiir baad ku yeelanaysaa qasban canhu ayuu kuula saaxiibaya waayo ilmihii baad ka haysataa marka dambe marka waa taagtiiq cusub weeye oo arrinta iyada aad psychologicalan aad u saydarayn kartaan haddi jeeraale ilmaha hadiriniina oo ilmaha haddaad xanuujido amaad ku qaylido dib dambeeto wuxuu cabsi adinka iyo asaga waxaa idin dhex maraya gidaar baa idin dhex maray marka ilmaha adilinina waktigaygu u dhammaada mar hore waadadu marka waa war naga jooji mikrofoonka inay iga xidhaan bay ay ka ka xusoonayaan laakiin mar hore u dhamaaday waktigaygii waxaan intaa iyo in kaleetoo lagu sii baro taba ahan kuu ifiyey oo miisaanla wey waxa aan sheegayo laakiin waa in la sameeyo khaasatan dhallinyarada wadaadada inay ilmaha soo kaxeeyaan midda kaleeto door weynuun iloobay baa jira nuqdo weynuun iloobay haddii ilmuhu xoogaa caafi kugu noqdo oo adiga wax kaa maqli waayo waxaad raadidaa cidduu saaxiibka leeyahay raadi cidduu saaxiibka leeyahay markaad adigu soo hesho ha la hadlin adiga ilmahan dhala ha la hadlin waayo ilmuhu u sheegay wuxuu kuleeyay aabbaha iyo hooyadaa ila hadleen buu leeyahy ha la hadlin adigu qof kaleeto oo ilmahaas yaqaano oon adiga ahayn u dir nin kaloo dhallinyaraa u dir ama gabar kaloo dhallinyarada u dir halkaas tafaal dheer wey tafaal dheer tafaal dheer weeye ilmuhu markay adiga kaa ay kaa leexdaan ku maqli waayaan ciddii saaxiibka u yihiin soo hel markaas soo heshana cid kaloon adiga ahayn u dir markaa oo ha ka soo dhaadhiciyo halkaas markaad ogaato ilmuhu inay ciyaarta jecel yihiin oo kurada la ciyaaro ninka ciyaartaas maamula la saaxiibo waxaad tidhaahdaa ilmihiisu adigu gacanta kuma hayd waa fiican tahay waxaan kaa rabaa ilmahan aad gacanta ku haydo hadhow hadhow ilmaha hadduu yidhahdo kuradii waan kaa joojiyey ma yeelayaan way way baqayaanoo waxay leeyihin kurada haddii ciyaarta layga reebo waa ii dhammaatuu leeyahy marka marka ninka ciyaartaas wada hadduu xataa faasiq yahay dhallinyaro kaleetoo wadaadaa u dir ninkaasi ha kala hadlo ilmaha inuu ka dhaadhiciyo waalidkooda inay maqlaan hadday waalidku ka soo dacwoodoona waa ciyaarta ka reebayo ayagoo ordaha ku imaanayaan kula saaxiiba ilmuhu marka waxaa samaysaan daa'iman network waa in la sameeya mujtamaca yare muslimkaan sheegayo network waa inuu sameeya ilmahaaga haddaad adigu wax ka kari weydo cid kalea wax ka kari kartoo gacanta ku haysata marka cidda kaleeto waa inaad la saaxiibtid weeye kolka waxaan kusoo gebagabaynaya wakhtigaygii inta inta aan doonayo kaleeto inaan kasii hadlo iyo tabaha kaleeto loo sii samayn karo ilaa dhowr arrimoodoo kaleeto kasii hadli laha ayaa jira marka waan ka joojinaya haddii a la yidhahdo intaa ilaah nagu anfaco laakiin waxay u baahan tahay taatika aad u fara badan maskax degan taqdiid degan dhibaatada markaad aragto weliga ayaa allaha adigu tasarrufa qaadin waxaa tidhahda qolo kale la tasho waxaa tidhahdaa war dhibkaas ay haystee seen u xalliya qolo kaleeto u hadi jira dhibkaas ay haystee see u xalliya see u soo qabtaa ilmaha marka intaan kuu sheegayo in ka badanba inay kuu sheegaan ayaa dhici karta haddii aad kari karto dhaqaalo u leedahay ilmaha kaxayo waddan muslim gee maalan xaramka oo kaleeto gee laba bilood saddex bilood haddaad soo kiraysan karto guri ka kirayso halkaa gee inta samarka lagu jiro oo kaleeto ha soo arkeen salaadaha iyo diinta iyo cibaadada iyo waxaaso dhan soo arkeen iyo sida mujtamacaadku u dhaqmayaan wabilahi tawfiiqu sala allahu calaa sayidina moxamed
jazaaka allahu khayr ljazaa sheekheenna sharafta leh ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo muxaadarada qayimka ha inoo soo jeediyey innagana ilaahay subxaana wa tacaala haynaga dhigo kuwii wax ku qaato ee ay anfacdo inta aanan bal isku dayin dhowr su-aalo inaan ka jawaabno waxaan halkan soo jeedinayaa ogeysiis yar oo ay soo gudbiyeen walaalaha degan waddanka finland magaalada helsinki walaalaheen waxay codsanayaan in laga caawiyo markasta awadeed qoraal fara badan ayaa ku yaalla warqadda oo ma wada akrigi karo laakiin ujeeddadii naqarku wuxuu yahay dhibaatada waad ogtihiin haysataa dadka muslimiinta ee ku nool qurbaha inta ay dadku halkan joogaanna ka maarmi maayaan yacni meelo iyo maraakiis ay diintooda iyo haddii ilaahay ka dhigo ay sharaftooda maaragtay ku ilaashadaan saas awgeed walaalahan warqadan dhibaato aad iyo aad fara badan ayay maaragtay ku soo qoreen oo ka hadlaysa dhibaatada ka haysata markaska la'aanta yani iyo meel la'aanta iyadoo weliba ay tilmaameen in ay dhowaan ka bixi doonaan meeshii ay hore u deganaayeen sababtuna ay tahay in loo kordhin waayey kontraagii horey u haysteen waxa loogu didina ay tahay inay yihiin dad muslimiina saas awgeed ayaa waxay maaragtay bilaabeen mashruuc ku saabsan maaragtay markab islaami oo la iibinayo qiimihiisuna dhan yahay shan boqol iyo siddeetan kun oo dollar oo ka kooban saddex dabaq leh meel qaadi karta dadka halkan fadhiya iyo maaragtay muwaasafaad fara badan oo kale walaalahey markaa waxay codsanayaan in dadka muslimiinta sidaa ay ogaadaan wixi ay ku caaw maaragtay ku caawin karaan talo tusaale adduunyo iyo weliba duco ay maaragtay in ilaahay subxaana watacaala waafajiyo ayay maaragtay ka codsanayaan dadka muslimiinta ah halkan isugu yimid haddaan dhowr su-aalood isku daynayno ka jawaabno marka ugu horreysa waxaan ka cudur daaranayaa iyadoo aanan wakti fara badan haysanin su-aaluhuna ay aad iyo aad u tiro badan yihiin aanan ogahay